asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan aroorya suuban idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha qoran wargeysada kale ah the daily nation the standard taaradan saaka waxay ku beegan tahay afar tobanka bisha sagaalaad sebtembar sanada labada kun koob iyo labaatanka dhegeystayaal maalin talaada ah maalin barakadeeda iyo kheyrkeeda wadato insha allah ay noqon doonto haddii eeba haraale ka noqdo dhegeystaan mar waliba waqti waliba ah idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ku xirnaada qeybaha dambe dhegeystayaasha ayaan ka ogaanaa saaka siday kusoo kaakicin kuwa bariisteen maqalka idaacaddana qayb ay ka tahay qeybaha dambe markaan wargeysada isha aan la maro ama isha aan dhammaantood waxaala ugu muhiimsan aan kasoo qaato ayaan dhegeystayaasha fursadu siiya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiin meel walbaa joogtaan soo qabta wargeeska u hore ee saaka the daily nation halkan saaka wuxuu ku qorayaa iyadoo guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ee imikan dooneyso inay diiwaangeliso doorashadii wixii ka dambeeyey ee markaasi da-dooda isku badashay sideed iyo toban sana labadi kun toddobiyo tobanka sana labadi kun iyo toddobiyo toban waa labadi kun toddobiyo tobankii doorashadii guud wixii ka dambeeyey waqtigaasi oo da-dooda imikan sidoo kalena sharciga qaatay oo noqon karana qof markaasi codbixiyaal ah ayaa dowladda sheegaysa iyo weliba guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c in ay taageedka saari doonto mise tirada korarka ee sare u kici doonto doorashada soo socota sanada labada kun labaiyo labaatanka waxay halkan ku sheegaysaa in tiro aada u badan ilaa ay gaarayso lix milyan oo hadan oo markaas cusub oo new registration oo taageetka lagu saari doono sida ay ku sheegtay wasaaradda dabcan waa guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c wixii waqtigii labada kun toddobiyo tobankii doorashadii guud ee markii wadanka ka dhacday wixii ka dambeeyey ayaa imikan ay dooneysaa in ay waqti shaqo markaasi geliso waxaa halkan sidoo kale ay dooneysaa meelaha ay kowntiyada ugu badan sidoo kalena ay dooneyso in ay kasoo bixi karaan codadka waxaa ka mid ah waa codbixinta labada kun laba iyo labaatanka waxaa ka mid ah sida countiga turkana saddex boqol lix iyo toban kun iyo sidoo kale tranzoya laba boqol labaatan iyo sideed kun bungoma saddex boqol toddobaatan iyo kow kun kakamega saddex boqol soddon iyo toddoba kun kiambu afar boqol sideetan iyo sagaal kun narok laba boqol afartan iyo sagaal kun kajado laba boqol toddobaatan iyo laba kun machakos saddex boqol soddon iyo laba kun oo weliba wax la socdaan dhammaantood mombasa laba boqol soddon iyo afar kun toddoba boqol kow iyo afartan kilifi saddex boqol kow iyo soddon kun sideed boqol sideetan iyo sagaal intaas ay markaasi sheegeen iyo sidoo kale nairobi u badan sideed boqol oo dabcan wax milyan ku dhow nes milyon dabcan milyan wax ku dhow ayay markaasi guddiga doorashooyinka ay sheegeen waxaana ay sheegayaan in tirada codbixiyaasha ah ay dooneyso inay isku bedesho tiro aada u badan marka loogamarka laga soo tego labada kun toddobiyo tobankii tiradii ee iminkan laga yaaba inay sii laba jibaarmato waqtigii codbixintii labada kun toddobiyo tobankii laakiin sanadka labada kun labaiy labaatanka waxay sheegaysaa in ay guddiga doorashooyinka xuduudaha inta la gaarin qof waliba uu noqon doono codkiisa uu dhiban doono sidoo kalena diradda ku saari doonto dhalinyarada si codkooda ay u dhiibtaan iyadoo sidoo kale guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay tababaro ay u fureyso dhalinyaro oo ka qayb qaata doorashada guud ee wadanka ka dhici doonta sida wargeyska bogiis afraad uu ku qoray wargeyska the daily nation saka wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa arrimaha ku saabsan dhegeystayaal waxaa halkan wargeyska uu qorayaa arrinta ku saabsan abaaraha iyo dhibaatada iyadoo wadan iyo dabcan kawnti toban gaaraysa ay ku dhufatay balse waxay u baahan tahay ilaa iyo laba sano oo raashiin ah cunto ah oo markaasi meel kayd ah loogu dhigo sida markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ugu ballanqaaday uuna sheegay dadka abaaraha ee the draft national disasters in report warbixin dhameystiran ay kusoo saaraan habka iyo sida ugu weyn ay ku lumiyeen raashinka iyo waliba ama qalabka waxyaalaha ay ugu baahan yihiin as-aasiga dadka xoolodhaqatada iyo sida dadka beeraleyda abaaraha xoogan soo food saartay ee sanad waliba waqti waliba uuna daran gobolka weliba waqooyi bari sida wargeyska bogiis afraad iyo sideed bogiis afraad iyo shanaad uu ku qoray wargeyska the standard saaka dhegeystayaal waxaana warbixin macluumaad fara badan laga doonaya sidii markaas lagu jaalanji garayn lahaa sidoo kalena la heli lahaa storage ah ama meel lagu keediyo qeyb cunada ah ama qeyb raashiin ah oo waqti waliba loo baahan karo sidoo kalena loogu daabuli karo meelaha kala duwan sida wax loogu soo saaro dhegeystayaal wargeyska bogiisa afraad ee saaka macluumaad ku bixinaya iyadoo faahfaahin macluumaad uu ka raadinayo waxyaalaha ay markaasi dadka ay u baahan yihiin sida sabuulka ama geleyda waxa u taqaano sida sogamka waxyaalo fara badan ay ku sheegayaan in qarashaad fara badan ay ku baahan yihiin kuna baxayaan sidoo kalena hadhow keedska u noqon karto iyaguna uga baahan karaan in markaas dib loogu baahdo si markaas looga kaaftamo loogana baxo dhibaatada mar waliba soo noqnoqoto ee dhanka abaaraha iyo weliba gaajada loona baahan yahay in lagu dhabargooyo ama sidoo kale la qaniino arinta ku saabsan dixaamka ama gaajooyinka dhanka soo food saarto abaarta ama keento abaarta dhegeystayaal wargeyska bogiisa afraad iyo shanaad ka qayb ka akhriso dhegeystayaal waxaa wargeyska halkan uu qoraya dhegeystayaal brock sonko waa ninka markaasi gafanihii countiga nairobi mike move sonko oo xilka ay ka qaadeen golaha m c ada ee wakiilka aqalka wakiilada aqalka hoose iyo sidoo kale senatka waxaa halkan uu sheegaya in iminkan ama wargeyska bogiisa lixi tobnaad wargeyska sanad uu ku qoraya in uu iminkan lacag la-aan uu yahay waxaana uu wajahayaa lacag xumo ama qarash la-aan xume oo hayso wuxuu iminkan dalbanaya ama uu doonayaa in lacag gaaraysa uu helo shan iyo toban milyan oo lacagta kaash ah biil mabiil ah la siiyo dhegeystayaal sida markaas soonka u dalbanayo soonko oo horaan markaasi loogu haystay in arrimaha markaasi geedi socodka countiga uu hoosdhac weyn ku imaaday sidoo kalena uu si wanaagsan waxa uga qaban countiga nairobi iyo weliba ayaa qaylidhaan markaasi ay ka geeyeen golaha aqalka hoose ee countiga nairobi taasi keentay in xilkiisa uu ku waayo iyadoo markaasi ay sheegayeen ama eshi ama ay ku sheegeen in maamuuska raaca si uusan raacin ay u degsan qaanuunka dastuurka dalka iyo weliba habka kountida markaas lagu dhaqo laguna sheegay inuu go-aanadiisa oo keliya markaas iska fusho waxyaalo qaarna uu sidoo kale ku takrifaray lacag musuq maasuq waxyaalo fara badan ay kusoo qabteen kadibna waxaa markaasi dowladda dabadhigatay iyadoo markaasi maxkamadda la geeyey sidoo kalena la xiray mike mufi sonko waa gabana countiga nairobi taasi keentay in iminkan lacag la-aan ay ku dhacdo shan iyo toban milyan ayuu dalbanaya ama ayuu rabaa kashbiil in loo siiyo dhegeystayaal waxaa iminkan haddana su-aalo fara badan soo noqotay haddii waa labadi kun toddoba iyo tobankii ayaa labada dhinac markaasi ku kala hardamayeen waa xisbidii markaasi ururweynihi naasa iyo sidoo kale xisbiga jubilee ay horkacayeen madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa william ruto halkaa kuwa ururweynihii naasan ay horkacayeen raila odinga stephen crosum sega muslim mudavadi moses otengula dhegeystayaal laakiin iminkan waxaa dib markaasi loo soo celinaya mount forest waa dhul markaasi in badan qayli ay ka taagneyd oo markaasi lagu eedeyn fara badan ay ka dhaceyso halkaas oo dowladda ay markaasi ama kuwii ololahooda doorashada kasoo bilaatay laba kun saddex iyo tobankii ololahooda ay ku ololeynayeen ayna lahayeen waa in markaasi mount forest wax laga qabta oo dadka dib loo dejiya haddana waxaa markaasi la doonaya in la siyaasadeeyo oo looga adeegsado ama loogu faa-ideysto siyaasadda labada kun labaiy labaatanka sida wargeyska usaaka uu ku qoray bogiisa afariy tobnaad iyo wargeyska kale the daily nation bogiisa shanaad dhegeystayaal mount forest waxaa markaasi iminkan raila dib loosoo haddana loo soo celiyay ama loo soo nooleeyey buuqeeda ama qayladeeda halkaas oo la sheegay in ay qoymiyada qaar ah ama qaar ah ama gaar ah halkaasi farta lagu fiiqayo ama lagu eedeynayo waxaana halkaas sidaa ay qaar ay ku diidan yihiin ama ku diidayaan in cod markaas halkaas kasoo baxaan dowladda ayaa horaan sheegtay in dadka halkaasi ku dhaqan laga rari doono oo meelo kale markaas inay u raadsadaan una degaan laakiin waxay ku sheegeen in fursadaas meele ay degaan inaysan haysanin raila odinga waxaa isagana halkan iminkan uu soo celiyay uu sidoo kale doorashadiisa ololaha uu qeyb kaga dhigaya sidii arintan ay dadka uga gadilaa sidoo kalena ay ku doortaan hadduu wuxuu leeyahay ay doortaan in halkaasi dabcan laga raraynin oo sidoo kale aad degaysaan oo deegaanadiina ay ahaanayn sida imikan u degantihiin dowladda ayaa horaan halkaasi sheegtay inay tahay meel markaasi keen ah oo markaasi duurjoogta iyo dalxiisxaan markaasi loogu baahan yahay sidii xitaa wasiirka topico u sheegay laakiin arin imikan siyaasad haddana la gelinaya u muuqatay xasaasid ama xasaasiyad ama xiise gooni ah markaas haddana u yeeleyso raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo lolahooda dhanka siyaasadda markaasi kula loolamayay dadka halkaasi kula dhaqan ama ku dhaqan dhegeystayaal labada dhinac ayay sawirka ka saareen ruto iyo sidoo kale raila odinga wargeyska waxauu halkan qorayaa way degantay xaaladda laikibia laakiin ma jiro macalimiin iyo arday maxaa dhacay kadib markii halkaasi iskuulka iyo olmoran laikipia west iyo markaasi shalay laga diiwaangeliyey in lowtan isku soo bax xun ay halkaasi ka dhacday macalimiin la-aan iyo sidoo kale arday la-aan ama caruurtii halkaasoo dhibaato ay ka taagneed muddooyinka u dambeysay oo isku dagaalayeen laba qowmiyadood oo halkaas wada dagaal halkaas lagu ba-ay sidoo kale guryihii lagu gubay barakac xoogana ay ka dhacday ilaa markii dambe dowladda ay aada u faragelisay oo ciidamada aada u tiro badan halkaasi la geeyey si xaalada loo dejiyo hadda xaaladda way degantahay lakibiya waxaana markaasi ka jirin buuqii qayle laakiin waxaa markaasi hoos dhac weyn ku imaaday isku socodkii dhaqdhaqaaqyadii waxbarashadii ayaa meesha gebi ahaanba ka baxday iyadoo ciidamo fara badan halkaasi imikan ka howlgalayaan kana shaqeynayaan si xaaladda mar kale dib ay uga sii xumaaneen sidoo kalena ay gacanta ku dhigaan sida wargeyska boggiisa tobnaad uu ku qoray wargeyska the standard saaka dhegeystayaal rayla wargeeska boggiisa shanaad wuxuu sidoo kale halkan ku qoraya uu leeyahay waxaana markaasi ma community waa dabcan waa masai community waxauu doonayaa in uga ballanqaadi sidoo kalena uu noqon doono in historical land ama dhulkaasi ay noqon doonto mid qaran oo markaasi dadka ay waqti ama waqti history ama historical ay u noqoto inay sidoo kale u helaan cadaalad oo markaasi qowmiyadaasi taabanayso si ay dhulkooda oo balan uga qaado in waxyaala qaar markaasi tabanayaan looga shaafiyo sida wargeyska boggiisa shanaad uu qorayo waa haddii markaasi madaxweynaha uu ka noqdo wadanka dhegeystayaal waxyaala qaar ay markaasi ballanqaadyada weliba iminka kulamada kala duwan uu la qaadanayo ayaa ka mid ah sidoo markaasi waa delegates ama qoomiyada markaasi ka socda dhanka masaayda uu kala kulmay dhegeystayaal kajaado shalay waxaana sheegay in ay markaasi diiradda ku saari doonaan meelaha dhibaatada ka haysa sida kajaado nakuru samburu laikipia counties ongata rongai waxaana uu sheegay inuu balankooda ama uu sidoo kale difaaci doono dhulalkooda xaqoodan uu suraadin karo sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu sheegay in delegateskii ama dadkii markaasi dadka qowmiyadaha masaayda ama dadka halkaas ku dhaqan matalayo in ay markaasi ay kajado joseph olelenko uu horkacayo kuna sheegay in lagu qoro buugga diiwaanka dhulalka oo lagu sheego inay tahay dhul taariikhi ah dhegeystayaal waata weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aa dhegeysanaysaan dhegeystayaal xubinta wargeysyada halkaas aan kaga baxo dhegeystayaasha khadka teleefoonada saaka sida kusoo kaakacen kuwaa bariisteen maqalka idaacadda sidoo kale sidii shaaha lagu karsaday iyo in markaasi dariska laga warhayo inta xanuunsan allaha caafiyaan leenahay laakiin in laisbooqdo ayaa meesha ku jirta oo sidoo kale laisbariidiyo xaaladahana sidoo kale laisku ogaado in haddii daris la yahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhegeystayaal yuusuf bakat ayaa xubinta wargeysadayna la socodsiinaya aalaba iyo weliba imikan xubinta waxaan usii dhacdhacaynaa sida dhegeystayaasheena sharafta qiimaha badan ay kusoo kaakaceen oo suxli baan ku ogaano qadka telefoonkaad ku jirtaas waan ku salaamaya subax wanaagsan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalqaal yuusuf bakadeed baan ku salaamayaa waxaan nahay muuse muumin ismaaciil muumin ismaaciil soo dhawow
waxaan kusugnay eed baan u dhow yahay wajeer gaar ahaan ayaan ku sugnay saaki maasha allah isu socodka dhaqdhaqaaqa gaadiidka ammaanka waxbarashada waa maasha allah maqalkan waa mid fasiixa wargeysyada iyo b b c inta kasii horreysay aad baan ula soconay meeshaan ku suganay waxaadan hayna saaka ma laha
muuse muumin dhegeystaas wajar iga soo cuumaasan yahay saaxiib haye walaal soo dhowo magacaaga
magacayga waa ciswa cabdullaahi ibraahim magaca
ciswa cabdullaahi ibraahim ibraahim haye soo dhowo halka ku sugan tahay
dhagaxley
haye
aada baa loo fiican yahay nabad baa lagu soo kacay wax dareen ma jiro ma garata aada iyo aad
way kala socotaa hawsha aada udmaadsan tahay dhegeystaad si dhagaxla iga soo cumaasan yahay soo dhowow
salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu halkaa ku sugan tahay
waxaan ku sugan magaalada lafey lafey ka waran saaka niyow hadallaainta ugu horeysa nabadaa jirta mhm هذا لو لم أحسن ولا في عاد aad ad maasantahay dhegeystayaal lafiga soo cumaasan yahay qadka Asalaamu calaykum.
telefoonka waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
ismaan maxamed sheekh aad baan u fiicana ilaahay waana ismaan maxamed bariisiya sheekh soo dhow saaxib
waar dhowahay waa cismaan maxamed haye cusmaanow
waa wanaagsanna ilaahay waana barwaaqeeyey dhib ma jiro iskuulkii baa la aaday biyaha way socdaan caafimaadka gajileeda sabab allah na siiyo cirka waa qurux badan yahay aamiin alla yaziid
adigana waa mahadsan tahay asalaamu calaykum khayr baan ku rajeyna soomaaliya nabad iyo maslaxa allah dhex dhigo aamiin allayna anagana sheekh cusmaan dhegeystaha qadka telefoonka soo dhow walaalam gaarasa ka waran saaka mhm gabadhaasi gaarasa iga soo waday maasantahay qadka telefoonka soo dhow saaxib aan ku salaamaya subax wanaagsan shaqada waan ku salaama insha allah waan kaa qaaday haye Maxa- waa maxamed waa dhara joogo aha
awbariga alxamdulilah maasha allah gaadiidka gaadiidka waa socdaan iskuullada waa la kala aaday mhm maasha allah ilmihii dugsi ilmihii dugsiya kala aaday waa la- waa la iska qorac doonaya sax wanaagsan insha allah shaqada ku wanaataan ku dheh insha allah sidoo kale saaxiib sheekh adigana maalinta ku waanaata qadka telefoonka dhegeystaha walaal soo dhow magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa magacaaga
طلال قالي أدبا كل سلامة يا روري ونفسن بنت عبيد الحلي aroor la mid ah saaxiib haye
ما شاء الله ولا القالي لقح لي دوبتا أنت جوفا فانا بنت أسيا أو برقة haye ما شاء أبني جوا أوكي لقى جنع كذا ما شاء الله وحقي ببوك أو مقال ما تسأل سبحانه وتعالى رب يطوينا وضع الله مسيا ولا القالي أبي لقيت يا شوريا قالي أدبا إذن سلامة يا روري وحنا Mm, aad uad maadsantahay binti dhegeystahaasi heryaha qaxootiga dhadhaab walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baqalow waa wanaagsan subax la mid ah maxamuud daahir dhaqane
alxamdulilah ilaahay maa la ka fiicannahay mhm
hadda waxaan joogaa gaarintaa alxamdulilah ilaahay maa la joogo degenyahay waxba hadda maanan qarin mhm
waa isku riina walaalahay awaaraha kuleel allah naga socdaa ilaahay aan barayna maxamuud daahir dhaqane gaarasuu saaka ku sugan yahay maasani saaxiib masalaanu saaka u soo celiyay ninkaas walaal soo dhow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu صاحب سعيد عبد الله قصر عاصم الكوجر mhm
أودي أنقاذ بريكم الحمد لله mhm socodka gaadiidka dhanka amniga ganacsiga maqalka idaacadda cabsiga u talagalay u kala socdaan sayid cabdulaahi saaxiib wajeer waad ku mahadsantahay saaxiib waxaa la mid ah dhegeystahaas wajeer iga soo wacay dhegeystayaal u diyaargaro warkii sideeddii subaxnimo iyo fatuma cabd ibraahim dhegeystayaal
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa ku salaamay waa bashka xaaji oo jooga xaga dheer wal amaan Ees, bashkaa soo dhow saaxiib waa dhow walaal alxamdulilah ilahay nabada nagu soo kaarsaday aad baa loo fiican yahay
haye bashka marka wax dhowa ma jiro insha allah waa jawigan aad bu fiican yahay maanta daruura na saaran marka ilahay ka aqoon fiican leen insha allah aad baan ku salaam wal amaan haddii dhegeystayaal.
bashka aad u mahadsan yahay saaxiibkaasi dhegeystaha qadka dhegeystaha ugu dambe walaal soo dhow magacaaga
الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
كويس من عدي دنقا في إثيوبيا soo dhow walaal etoobiya saakasee lagu yahay
ما شاء الله والله لكم شونا جودك أنا هذا لينا كبير ملا مركو وري زبان كلية زوحنا سن subax la mid ah
برياش دمان حالي سوا عانونا سن لنا سوا تقوى عنا سن كلية mahadsaned gabadhaasi dhegeystaha ugu dambe ee qadka telefoonka warkii kadib waan isku soo laaban doonaa barnaamijka hogaanka halkaasi kasii ambaqaa doona arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootiyada dhegeysta laakiin dhegeysta ugu dambe aan qadka siinaya walaal soo dhow magacaaga You have received a reverse adduunka kaasi ugu dambeeya Mhm. walaal soo dhow magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu halkan doon ku salaamaya weelkaasoo gaarta kala soo xiriiraya ficilka casi gaarisa ka waran saakaasee lagu yahay saaka alxamdulilah waa mid degan oo mid aad u qurux badan Mhm.
ilmaha maajig way aadeen kuwii soo haran dugsiga way aadeen ganacsiga dhan walba ammaanka waa okay Mhm.
hadal haynta gaariso haddii aan ka hadlo waxaa waaye maxaa la dhihi jiray professor oo la qaaday Mm.
allaha soo ordhan ilaah dhegeystayaasheena waxaan leedahay subax wacan dha wanaagsan adigana waxaan ku leedahay subax wacan dha wanaagsan aad ud maadsantahay dhegeysta dhegeystaasi qadka telefoonka u dambeeyey ilka case asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hogaanka imikan si toos ah inoogu bilaabanaya dhegeystayaal taarikhda waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labada kun koob iyo labaatanka arrimaha gargaarka biniaadinimada ee qaxootiyada oo talaada weliba aan ku egno barnaamijka waxaana barnaamijka dhegeystayaal soo saara sidoo kale la socodsiiya anigoo ah yuusuf bakat waana xogtii ugu dambeysay ee hay-adaha aan kasoo xigana dhegeysta sida hay-adda socdaalka adduunka ee i o m hay-adda socdaalka waa hay-adda sidoo kale u n ocha hay-adda u qaabilsan dhanka cunooyinka w f b hay-adda dhanka caafimaadka w h o hay-adda qaxootiyada u xilsaaran ee u n h c r iyo dhammaan hay-adaha kala duwan sida hay-adda beeraha ee faw cali markaasi ugu dambeeya ay soo dhigaan bogagooda ayaan dhegeystayaasha la wadaagna kuwa daneeya kuwa xiiseeya sida gargaarka biniaadinimada ee qaxootiyada iyo kuwa markaasi aad ku daneeya xogta ugu dambeysay qaxootiga caalamka oo halkan maalin weliba ama si isbuuciiba hal mar aad ka maqashaan idaacadda star f m waana maalintan xilligan wakhtigan oo kale waana maalinta talaadada dhegeystayaal saa kale barnaamijka waxaan diyaaradda ku saari doonaa sidoo kale kaga hadli doonaa dhegeystayaal dhanka muhaajiriinta dadka dhanka tahriibayaasha ah dhegeysta dunida intay gaarsiisan tahay saaka barnaamijka ay u badnaan doonaa haddii eebaha raalli ka noqdo iyo tirada markaasi ugu dambeysay ee markaasi hay-adda socdaalka adduunka warbixin ay soo saartay kuna sheegtay tirada kobaca halkay gaadhay iyo dhammaan wadamada ama wadamada kala duwan ee halkay ka joogaan ayaan isla fiirin doonaa dhegeystayaal intaan hawadu barnaamijka ku diro insha allah iyadoo sidoo kale dhegeysa dadka tahriibayaasha ah ee hay-adda qaramada midoobey weliba dhanka socdaalka ee hay-adda socdaalka adduunka ee i o m waxay ku tilmaamtay inay laba boqol siddeetan iyo kow milyan oo migrants ay dunida markaasi ku kala nool yihiin haddii aad markaasi dad tahriibayaal aad u malan jirtay in afrika oo keliya ka baxaan ogsanow maanta inaysan ka bixin waxaa markaasi xitaa isugu jiraan qaarkood in markaasi maraykanka qaaro meelo kala duwan ay sidoo kale ka baxaan una aadaan oo sida kuwa karibiyanka dhegeysta loo yaqaano ayaa barnaamijkaas dhegeystayaal ku maqli doontaan dhegeystayaal insha allah dhegeysta dadka intiisa badan waxay ku sii nool yihiin wadamadii ay ku dhasheen laakiin soddonkii boqol soddonkii midkiiba ah tahriiba ayuu yahay inta badan dabcan doodaha ku saabsan socdaalka barbilowga badanaa waxay markaasi tiro koobaan ama ay tiriyaan fahamka isbedelada miisaanka isbedelada markaasi soo baxaya iyo weliba bedelada tirokoobka dadka ay ku sameeyaan la xiriira isbedelada bulshada dhaqan dhaqaale caalamiga dabcan midka caalamka ah ay markaasi u degsan sida socdaalka hay-adda qaramada midoobey ee i o m ay ku sheegayso waxayna markaasi u suurtagashay sidoo kalena ay sheegayaan in ay caawiyaan in ay markaasi micno fara badan ku keenayso dadka wadamada kale ay usii aadayan ama usii gudbayaan dunida isbadbedelayso meesheeda aysan ku taagnayn ayna ku nool yihiin dad aada u tiro badan qorsheenayeen mustaqbalkooda inay markaasi gool ka gaaraan ama yoolkooda ay ka gaaraan qiyaastii caalamiga ama qiyaasta caalamiga ah ay hadda ka jirta ayaa ah inay jiraan ku dhowaad laba boqol kow iyo siddeetan milyan oo muhaajiriin ah caalamka oo adduunka oo dhan labada kun iyo labaatanka warbixintii shalay ay soo saartay hay-adda socdaalka adduunka taasoo u dhigantaa ilaa iyo lix dhibic lix boqolkiiba dadka adduunka ah oo markaasi qeyb ama miisaan aada u culus ay kaga jirto maqaamka ay markaasi hay-adda qaramada midoobay hay-adda socdaalka adduunka iyo hay-adda unisef hay-adda qaramada dabcan hay-adda socdaalka adduunka iyo hay-adda qaxootiyada u qaabilsan ee uhn c r ay ku sheegayso tirada dunida markaas inta ku nool markii loo fiiriyo waxay markaasi kasoo gashay booska saddex dhibic lix boqolkiiba dadka dunida ku nool waa dabcan guud ahaan tirada qiyaasta muhaajiriinta caalamka ayaa korodhay shantii sane ee lasoo dhaafay wadarta lagu qiyaasay waxayna gaadhay ilaa iyo laba boqol koob iyo labaatan waa koob iyo siddeetan milyan oo qof oo ku nool dal aan ahayn dalalkii ay ku dhasheen labada kun iyo labaatanka waxayna ahayd waxaa labada kun iyo labaatankii waxay ahayd boqol labaatan iyo siddeed milyan oo ka badnayd oo dabcan kun sagaal boqol iyo sagaashankii iyo in ka badan saddex jibaar intii lagu qiyaasay kun sagaal boqol iyo toddobaatankii yurub iyo aasiya midba weliba wuxuu martigeliyey ku dhowaad siddeetan iyo toddoba ilaa iyo siddeetan iyo lix milyan oo muhaajiriin caalamka ah sida ay ku kala horeeyaan oo ay ka kooban tahay kow iyo lixdan boqolkiiba saamiyada muhaajiriinta caalamiga ama caalamka ay caala- dabcan caalamka uu caalamku u aqoonsaday ah goboladaasi waxay ku xogtayba waqooyiga america iyadoo oo ay ku dhowaad konton iyo sagaal milyan oo muhaajiriin caalami ah ama caalamka ay ka koob soo xerogeliyeen sanadka labada kun iyo labaatankii koob iyo labaatan boqolkiiba saami- waa saamiyada muhaajiriinta adduunka halka ay ka taagan tahay sidoo kale ay ka geliyeen afrika boqolkiiba sagaal latin america iyo weliba caribianka kuwa loo yaqaano boqolkiiba shan iyo kii oceana saddexda boqolkiiba saddex ayay ku sheegtaa warbixin tirokoob ay soo saartay oo wakhti fara badan ku qaadatay tirokoobkaasi kuna qaatay wakhtiyadii ugu dambeeyay ee shantii sana ay daraasaad xoogana ku sameynaysay hay-adda socdaalka adduunka kagana hadlaysa dadka muhaajiriinta dadka markaasi wadamada kale aadayo wadankooda ka tegayo kuna tilmaamtay boqolkiiba in ay dadka wadamada ay ku dhasheen oo keliya hal qof ama laba qof oo keliya ku harayaan marka la barbar dhigo tirada dadka ku nool gobolka ama gobol kasta saamiyada muhaajiriinta caalamiga ah ama caalamka ee labada boqol oo warbixintii ugu markaasi ay soo gunaanideen sidoo kale ay soo saareen kadib daraasaad fara badan lagu soo sameeyey labada kun iyo labaatanka waxay ahaayeen kuwa ugu sarreeya oceana waqooyiga america iyo yurub halkaas oo muhaajiriin caalami ah halkaasi lagu martigeliyey kana socdaan qaarada ka mid ah sida qaaradaha dabcan waa qaarada markaas oceana oo boqolkiiba saddex lagu tilmaamay iyo qaaradda afrika oo lagu tilmaamay boqolkiiba sagaal sida ay u kala horeeyaan laba iyo laba waa boqolkiiba boqolka lix iyo toban iyo boqolkiiba laba iyo toban tirada guud ee markaasi isku soo celcelisahaan ay kusoo sheegeen marka la barbar marka loo barbardhigo ama la barbardhigo saamiga muhaajiriinta caalamiga ama caalamka ay ayaa aada markaas uga yar aasiya iyo qaaradda afrika aasiya waxaa lagu tilmaamay hal dhibic sideed boqolkiiba halka qaaradda afrikana lagu tilmaamay boqolkiiba hal sagaal sida ay u kala horeeyaan iyo latin america iyo weliba caribianka laba dhibic saddex boqolkiiba si kastaba ha ahaatee aasiya waxay la kulantay koritaanka ugu yaabka badnaa oo laga soo bilaabo waa labadii kun ilaa iyo labada kun iyo labaatanka oo toddobaatan iyo afar boqolkiiba ku dhowaad soddon iyo toddoba milyan oo qof markaa loo eego ay si buuxda ah usoo martigelisay sidoo kalena ay qaabishay dhegeysay waa qaaradda aasiya waa kuwa wadamada markaasi ka socdo halka yurub waxay markaasi la kulantay koritaankii labaad ee ugu weynaa mudnaanta ay sidoo kale ku siisay iyadoo ay koradhay boqolkiiba dabcan waxay markaasi korantay sidoo kalena ku darsantay koritaankooda soddon milyan oo muhaajiriin oo caalamka markaasi ka kala socda meelo kala duwan waxay markaasi ku xigtay korarka boqol waa siddeed iyo toban milyan oo muhaajiriin ah oo caalamka ay ku kala nool yihiin waqooyiga america iyo weliba toban milyan oo afrikaan ah ay markaasi la martigeliyey sidoo kale wadamada kale loosii kala qaaday intii u dambeysay wakhtiyadii ay warbixinta ay kusoo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ee adduunka ee i o m saamiga muhaajiriinta caalamka ayay wax si weyn bay dunida ugu kala duwan yihiin sida ay warbixintooda ku sheegaysa dadkan intiisa badan kama tahriibaan xuduudada tirooyinkii tirooyin aada u badan ayaa markaasi u hayaamay wadamada markaasi qiyaastii toddoba boqol afartan iyo toddoba boqol afartan milyan oo muhaajiriin gudaha gudaha ayaa labada kun waa dabcan wadamada guud ahaan wadamada gudahooda isku ugu gudbay labada kun iyo sagaalkii taasi waxay tirada korarka muhaajiriinta caalamka ayaa si cad uga muuqataa waqti korarka ay aadka ugu badan ama korarkii sii badatay waqtigii kadib tiro ahaan in saami ahaanba iyo xoogaa dabcan xogaga markaasi kadadabcan kaga dhaqangelayso wadamada kale ayaa sii markii ugu horeysay sii fiday ama sii badatay inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah guud ahaan dadka adduunka oo ay muhaajiriin caalamka ay gaari siisan tahay saddex dhibic lix waa tii horaan aan kusoo sheegnay tirada ay ku sheegayso laba boqol sideetan iyo kow milyan oo muhaajiriin in caalamka ahi markaasi dunida ay ku kala nool yihiin waxaa jira dhegeystayaal ay kala duwanaanshuhu ballaaran oo heerka wadan kasta uu halka uu ka taagan yahay wadamada qaarkood sida imaaraadka carabta in ka badan ilaa iyo siddeetan iyo sideed boqolkiiba dadku waa muhaajiriin caalami ah waxayna ka imaadeen wadamo kale waxayna ka imaadeen wadamo kale oo carab carabeed wadamo kale oo markaasi aan carab ahayn halkaasoo isku aruursadeen iskuna qaabileen qariiradu waxay markaasi muujinaysaa tirada guud ee muhaajiriinta caalamka oo ay ku nool wadan kasta saamiga muhaajiriinta ama caalamiga ama caalamiga ee qeybta ay kaga jiraan ayaa si weyn bay dunida ugu kala duwan yihiin dadka intiisa badanna way kusii badan yihiin oo way ku kala aragti duwan yihiin halka ay markaasi ka taagan yihiin qariirada waxay markaasi muujinaysaa tirada guud ee muhaajiriinta caalamka ay ku nool wadan kasta xogta laga heli karo waxay ka turjumaysaa korarka guud ee xawaaraha ay markaasi ay ku socdaan toban waa tobankii sana ee lasoo dhaafay laga bilaabo ilaa iyo qiyaastii doolar ahaan boqol labaatan iyo lix bilyan sanadkii markii laga soo bilaabo labada kun ilaa iyo sanadkan labada kun sanadkan u dambeeyey ee aan soo dhaafnay ee labada kun iyo labaatanka kuna baxday toddoba boqol toddoba iyo toban bilyan sanad kastaana kuna baxayso laguna qarashgeeyay dadka muhaajiriinta sidii xaaladooda badbaadinta iyo weliba wadamada markaasi ay aadka u jecel yihiin loo geeyo waana kuwa markaasi ku dhibaatada kasoo gaarto meelaha saxaraha ay marayaan meelaha dhibaatooyinka ay marayaan keliya maaha qaaradda afrika waxaa keliya dhibaatooyinka marayaan ee badaha markaasi ka gudbayaan doonayaan wadamada kale yurubta inay galaan xawaaluhu waxay sidoo kale kasii malaayiin badan ay kusii baxaan oo sidoo kale sidii aan muhaajiriinta si toos ah loogu wareejin lahaa qoysaskooda ama bulshooyinka dalalkii ay kasoo yimaadeen ama ay kasoo jeedeen si dibma loogu soo celiyo waa kuwa dhibaatada laga qabto ama dhaxda ay qabtaan kuwa markaasi ilaalaha badaha ka wado kuwa markaasi ilaalaha xuduudaha ka wada iyo sidoo kale kuwa ilaalaha ku sameeya goobaha saxaraha meelaha markaasi halbowlaha u ah dadka muhaajiriinta dadka qaxootiyada markaasi ah oo wadamada kale kasii tegayo halkaasi oo lagu qabto sidoo kalena dib loogu celiyo qoysaskooda ama bulshooyinkii meelihii ay kasoo jeedeen bangiga adduunka wuxuu ururiyey xogta caalamiga ah ee xawaaluhu ama xawaaladaha ee markaasi caalamiga ah ay ku socdaan dadka waxaana markaas inkastoo qiyaasi ay jiraan kala duwanaanshuhu xogta tirada badan ama xog tiro badan oo kala duwanaanshuhu xaqiiqda ah iyo caqabadaha xabraaca ee tirokoobka saxda ah xogteeda si kastaba ha ahaatee ma qabato oo qulqulka ama qulqulatooyinka dadka wadamada kale usii hayaamaya ama usii doonaya iyadoo markaasi diiwaangelinta iyadoo rasmiga ah sidoo kale qaar mararka qaar aansan loo heli karin sida hay-adda qaramada midoobay qeybteeda socdaalka adduunka ee i o m ay ku shaacinayso kuna sheegayso in tirada rasmiga aansan la heli karin baaxadda dhabta ah ee caalamiga waxay markaasi ugu badan tahay inay ka weyn tahay qiyaasi aan la heli karin ama qiyaasyo badan oo aan markaasi hawada raacay weliba ku jiraan kuwada aan tirakoobkooda saxda ah rasmiga aan la helin oo ku dhinteen badaha oo sidoo kale badahana ay raaceen oo la arkin oo sidoo kale ama badda aysan soo saarin aysan soo tufin sanadka labada kun sagaal iyo tobankii hindiya shiinaha mexico philibiin iyo faransiis waxay ahaayeen sida ay ku kala ugu kala horeeyaan shanta wadan ee ugu sareysa ee halka ee xawaaruhu ay ka taagan yihiin oo sidoo kale wadamada lagu sii qulqulayo haddii horaan aad maqli jirsa jarmalka ingiriiska canada maraykanka holland mexico dabcan in markaas dabcan horaa lahada in lasii aadi jiray ayaa haddana waxay noqotay in marinka keliya la mari karo ay u noqotay sida philibiin faransiiska iyo hindiya shiinaha in ay makaan wadamada markaas dadka ay kusii qulqulan ay qeyb ka yihiin haday tahay qaab markaas deganaansho ah haday tahay qayb markaas noloshiisa qofka uu ku kabi karo ayay habkaas iskugu dadamayaan iskugu dabaridayaan sidoo kalena qofka muhaajirka uu u marayo saraynta inta kale iyadoo wadarta guud ee xawaaruhu ay kor usii dhaaftay lacagta markaas ku baxayso kuna qiyaasteedna ama qiyaasteedana gaarsiisay sida bangiga adduunka uu ku sheegay horaan lixdan iyo toddoba bilyan wadan kasta inay ku bixin karo ama lacag qarashaad ah uu kuga bixin karo sidii caawinaad iyo weliba gargaar bini-aadnimo loogu muujin lahaa dadka muhaajiriinta oo mar weliba dhibaatada ay kasoo gaarto waqtiyada marxaladaha kala duwan ee sanad kasta dhegeystayaal si toddobaadka ugu sareeya dabcan tobanka sano ee ugu sareysa in isbedelada markaas ay ku imaanayso kana soo bilaabato waqtiyadii ugu dambeysay ee kun sagaal boqol sagaashankii shantii markii laga soo tego ka hoos ahaan waxaa markaasi ay ku sheegaysaa qaabka garaafag ahaan ay ku tilmaamayso iyadoo wadamo aada u tiro badan ay u baahan yihiin in kaalmo gargaar ah loo gaarsiiyo si dadka ay markaas aysan uga soo bixin iyadoo ay ku sheegayso warbixinteeda adka qoraalkeeda u dheer kuna tilmaamtay in ay dad muhaajiriin ah ee dunida ay aada ugu nool yihiin balse dadka qaar aysan fahamsanayn tirada rasmiga saxda ah in ay markaasi ka badan tahay lanahayo inay sidoo kale gaarsiisan tahay tiroyinka ugu dambeysay warbixinta ee qaramada midoobay qeybta socdaalka hay-adda ee kusoo saartay kuna sheegtay laba boqol koob iyo sideetan milyan oo migrants ah dhegeystayaal waxaana dowladda markaasi populationka ah ay ku sheegtay inay gaarsiisan tahay saddex dhibic lix boqolkiiba waana tirada markaas isku celcelis ahaan ay kasoo qaaday dunida dadka markaasi ku nool in ay dad muhaajiriin ah ay ku nool yihiin ayna gaarsiisan yihiin laba boqol kow iyo sideetan dhegeystayaal weli dhegeystayaal dhegeysanaysaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari barnaamijka hogaanka ah dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadinimada ee qaxootida ayaa dhegeysataan iminkan dhegeystayaal ii ogolaada intaan warkii siddeed sagaalkii subaxnimo faadima ibraahim ayaan iigu duwin inaan ii soo qabto mid ka mid adayga qeybta barnaamijka ah shirkadda safaricom waxay kuleeda maanta ka faa'iideyso habka iyo weliba qaabka qofka uga faa'iideysan karo asigoo la hadli karo asxaabtiisa heladaysa qaraabadiisa dadka uu jecel iyo dadka u xiiseeyo dadka markaasi ugu weyn dadka ku qiimo badan in markaas si kooban ula hadli karo hal saac oo mar labaatan shilin oo kaar aad ku shubato keliya aad ku hadli karo iso dhegeystayaal waxaad qaraaci kartaa star four four four hash ama xidig afar afar afar afar gees kana faa'iideyso waxay shirkadda safaricom ay kugu talagashay adigoo la hadli karto dadkaada adigoo la hadli karta dadka qiimaha kugu leh adigoo dadka wakhtiga fog kugu dambeysay iminkanaad si dhow ula xiriirin karto wakhti weliba saacad weliba maalin weliba adigoo wakhti sidoo kale uusan kaa luminin laakiin shirkadda safaricom waxay ku leedahay haddii wakhti badan aad hadli jirtay laakiin hadalka lacag badan ay kaaga bixi jirtay iminkan waxaan kuleynaha waqti badan hadal lacag yarna ku hadal haddii lacag badan aad ku hadli jirtay waqti yarna aad ku hadli jirtay taasi waa laga soo gudbay laakiin anaga waxaa kuleenahay star four four four hash ama xidig afar afar afar afar geys kana faa'iidayso waxaana la hadashaa dadkaada dadkaada kugu weyn dadka adiga waqti fog kugu dambaysa dhegeystayaal keliya haddii dadkii aad markaasi la hadli karin waxaad sidoo kale kula socon kartaa dadka dhaqdhaqaaqyada ganacsigaada sidoo kale waxaad kula socon kartaa xoolahaada habka sida ay yihiin saaka sida markaasi reerka ay kusoo kaakaceen laga yaaba dadka qaar inay magaalada iminkan joogaan oo laga soo waday miigii dadka baadiyaha laga soo waday ee guryaha iminkan qaar magaalooyinka ay joogaan waxaana laga yaabaa in halkaasi si dhow aad kala socon karto sida saaka geelii allo'dii arigii iyo idihii ama dabcan maqashii saaka siday yihiin reerkii inay markaasi geela ama sidoo barqa in loo baxay in imisaa liitar oo caana laga soo kalaalisa geela ariga lo'da yaa suuqa ugeeyey yaa soo suuqgeeyey imisaa markaasi lacag ka soo baxday maxaa loogu bedelay raashiin ah mase daawaa loogu bedelay xoolihii markaas way xanuunsanayeen xoolahaas ayaa si dhow kala socon karta adigoo shirkadda safaricom wax weliba ay ku fudaysay kuuna faa'iidaysay waxaana ku leedahay bulshooyinka qowmiyadaha kale la mid noqo oo ka qayb qaado markaasi fursadaha anagan aan ku siinayn oo kuwa lafta keliya safaricom isticmaala dhegeystayaal safaricom safaricom ayaa u isticmaali kartaa dhegeystayaal oo dadkaada si wacan oo qurux badan ayaad markaasi kala socon kartaa macluumaad fara badan ka ogaan kartaa dhegeystayaal haddii aad xiise u qabto asxaabtaada ama sidoo kale haddii aad xiise u qabto gabadha aad jeceshaha oo keliya xaaladii ay dhinac kale ay kula aaday iminkan fursadda waad haysataa oo ka faa'iiso shirkadda safaricom qaybta tuninkiba star four four four hashami xidig afar afar afar afar geys kadibna sheekada kuu socoto ha kuu macnata hadalka oo adeega keli hadalka yuusan kaa dhammaanin dhegeystayaal labaatan shilin ku hadal lixdan daqiiqa dhegeyste idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka hogaar- hoggaanka arrimaha gargaarka biniaadnimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal hoosaakana diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa arrimaha markaasi dunida ka taagan hay-adda qaramada midoobay hay-adda socdaalka adduunka warbixinta u dambeysay soo saartay kana hadlaysa arrimaha dhanka tahriibayaasha dadka intiisa badan waxay kusii nool yihiin ama kusii nool- kusii nool yihiin waddamadii ay ku dhasheen soddonkiiba midbaa tahriiba ah maxaa keenay maxaana sababay in qof markaasi tiradaasi rasmiga ah ee ku- dunida ay ku sheegayso hay-adda qaramada midoobey hay-adda socdaalka adduunka u qaabilsan in tiradaasi aad ku tiro badan warbixintooda ay ku dhigaan inta badan doodaha ku saabsan socdaalka barbaro- barbarbilowga ayaa markaasi badanaa waa tirooyin aad u tiro badan markii loo fiiriyo tirada rasmiga ee hay-adda qaramada midoobey socdaalka ay ku sheegayso laba boqol koob iyo siddeetan milyan guud ahaan tirada qiyaasta muhaajiriinta caalami caalamka ayaa kordhay shantii sane ee lasoo dhaafay wadarta guuda qiyaasta lagu sheegay laba boqol sideed iyo koob iyo milyan oo qof oo ku nool dal ahaan dalalka ay ku dhasheen labadi kun iyo labaatankii waxayna boqol iyo labaatan sideed milyan waa boqol iyo labaatan iyo sideed milyan oo ka- ka badnayd kun sagaal boqol sagaashan is- waa kun sagaal boqol sagaashankii iyadoo in ka badan saddex jibaar intaasi kusii kordhay kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii yurub iyo aasiya mid weliba wuxuu martigelisay ku dhowaad sideetan iyo todoba iyo sideetan iyo lix milyan muhaajiriin caalamka ah iyadoo sidaa u- oo u kala horeeyaan ayaa ko- ayaa ka kooban lixdan iyo kow saami waa saamiyada muhaajiriinta caalamka ee caalamiga ay markaasi qaabileen goboladaasi waxay uga- ka xigtaa ama soo xigtaa waqooyiga ameerika iyadoo ay markaasi ku dhowaad konton iyo sagaal milyan oo muhaajiriin caalamka labada boqol waa labada kun iyo labaatankii ama koob iyo labaatan boqolkiiba saami- saamiyada muhaajiriinta adduunka ee afrika ay ku jirto oo boqolkiiba sagaal lagu tilmaamay laatin america iyo weliba karibiyaanka ho- iyo shan boqolkiiba iyo weliba ocean saddex boqolkiiba lagu tilmaamay ayaa waddamadaasi markaa yurub iyo weliba qaaradda afrika uu sii kala hayaamo ama sii kala aadaa waa warbixintii ugu dambeysay soo saaraysa kana hadlaysa arrimaha tarj- dabcan kaga turjumayso dadka muhaajiriinta ah kuna tilmaamtay boqolkiiba so- boqolkiiba dabcan waa sida ay ku tilmaamtay soddonkiiba midba ayaa tahriib ah waa dunidoo dhan dhegeystayaal imisa qof oo dunida markaasi ku nool markaad fiiriso barbarbaxaan iskugu soo celiso maxaa imisa kugu soo hag- dabcan kusoo hagaagaysa tirada rasmiga ah ee hay-adda qaramada midoobey ku sheegayso maxay tahay oo la- gobolada markaasi markii laga soo tago waxay hay-adda qaramada midoobey sidoo kale sheegaysaa marka loo barbardhigo tirada dadka ku nool gobol kasta saamiyada muhaajiriinta caalamka ee labada kun iyo labaatanka waxay ahaayeen kuwa ugu sarreysa oceana waqooyiga america yurub halkaasi oo muhaajiriin caa- caalamka ay markaasi matalayeen ama sidoo kale martigeliyeen sida ay u kala horeeyaanna waxaa markaasi lagu sheegay qaaradaha iyo sidoo kale tirada markaasi boqolkiiba halkay gaarsiisan yihiin laba iyo labaatan boqolkiiba boqolkiiba lix iyo toban boqolkiiba laba iyo tar- oo laba iyo toban tirada guud iskuliclisaan marka loo barbardhigo saamiyada muhaajiriinta caalamka oo ay ugu horeyso wadamada ama qaaradaha aasiya iyo qaaradda afrika boqolkiiba hal dhibic side- waa hal dhibic sideed boqolkiiba iyo hal dhibic sagaal boqolkiiba ayaa lagu kala sheegay kuwaasoo lagu sheegay inay tahay tira weliba aada u tiro- u tiro badan laatiin america iyo weliba caribianka waxaa sidoo kale isku celcelisaan bo- lasku lasku wada qabtay lagana dhigay laba dhibic saddex boqolkiiba si kastaba haba ahaatee aasiya ama aasiya waxay markaasi eh, ka- eh, la kulantay koritaankii ugu yaabka badnaa ee dunida oo laga soo bilaabo labada kun ilaa iyo labada kun iyo labaatanka oo boqolkiiba sod- waa boqolkiiba toddobaatan iyo afar ay gaarsiisay ku dhowaadna waa soddon iyo toddoba milyan oo qof marka loo eego si buuxdana loo fiiriyo ah, isku celcelis ahaan yurub waxay markaasi la kulantay koritaankii labaad ee ugu weynaa dunida mudan mu- markaasi muddadii ugu dambeysana iyadoo markaasi la kordhay soddon milyan oo muhaajiriin caalamka waxay ku xigtay korarka siddeed iyo toban milyan oo muhaajiriin caalamka oo ku nool waqooyiga amerika iyo weliba toban milyan oo markaasi qaaradda afrika sida warbixinta ay ku sheegayso hay-adda qaramada midoobay saamiga muhaajiriinta caalamka ayaa si weyn eh, bay dunida markaasi u kala duwan yihiin laguna qaybsan yahay tirada iyadoo warbixinta rasmiga ay kasoo saaraysa hay-adda qaramada midoobay hay-adda socdaalka adduunka waxayna markaasi iskuelcelisaan waqti fara badan ku qaadatay shan sana u dambeysana ay markaasi la idarneed sidoo kalena ay doonayso inay wax kaga qabto dadka intiisa badan kuma tahriibaan xuduudaha tirooyinka ah, tirooyinka aad ayay markaas uga badan yihiin ugu- kuwa markaas uga hayaamaya wadamada ka- qiyaastiina lagu tilmaamay ilaa iyo toddoba boqol afartan milyan oo muhaajiriin gudaha ee markaas uga uga baxa wadamada kale inkastoo qaarkoodna hay-adaha hay-adda socdaalka adduunka ay ku sheegayso kuwa ilaalaha badaha kuwa ilaalaha xuduudaha kuwa ilaalaha markaasi ka haya goobaha saxarada in markaasi halkaasi si dhow ay ula socdaan dadka muhaajiriinta sidoo kalena ay gacantay ku dhigaan uguna celiyaan dadkooda iyo qaraabadooda labadii kun iyo sagaal iyo tob waa labadii kun iyo sagaalkii tirada ayaa markaasi dhadhexaad ka ahayd laakiin waxaa wakhtigaas wixii ka dambeeyey hay-adda qaramada midoobey hay-adda socdaalka adduunka waxay markaasi sheegaysay inay tirada markaasi hoos kaga dhici doonto sidoo kalena wax looga qaban doona wax laga qaban karo korarka tirada markaasi muhaajiriinta caalamka ayaa si cad markaas uga muuqatay wakhtigaas kadib tiro ahaanna saamiga ahaanba ayaa xoogaas ama xoogaa sii sarakacay siina batay uguna dambeeyey wakhtigii lasoo dhaafay ee labada kun iyo labaatankii waa sanadkaynu soo dhaafne inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah guud ahaan dadka adduunka oo muhaajiriin caalamka ah lagu tilmaamay saddex dhibi lix waa saddex dhibi lix boqolkiiba ama lixdan sidaa ay ku sheegayso hay-adda socdaalka adduunka waxaana taasi ka dhigaysaa inay guud ahaan caalamka inta markaasi ku nool ay markaasi kasoo galaan isku celcelishaan saddex dhibi lix eber waana laba boqol koob iyo siddeetan muhaajiriina waxaa jira kala duwanaanshuhu ama kala duwanaansho ballaaran oo heer wadan ah wadamada markaas qaarkood sida imaaraadka carabta in ka badan siddeetan iyo sideed qof dadku waa muhaajiriin caalamka waxaana aadaan wadamada kale oo waxay ka tegaan wadankooda halka imaaraadka dad kale ay aadaan ama qaaradaha kale ay kaga imaadaan sidoo kale ay u imaadaan halka kuwa kusii dhasheen ay kaga sii baxaan sidoo kale wadamada yurubta maraykanka ay sii galaan dabcan qariiradu waxay markaas muujinaysaa tirada guud ee muhaajiriinta caalamka ay ku nool inay markaas ay kasii badan tahay sida wadamada qaaradda afrika oo aad markaas ugu taamoweyn uguna hami qaba inay wadamadaasi tagaan sida qaaradaha maraykanka iyo sidoo kale qaaradda yurub waxaanay sii yimaadaan wadamada saxaraha kuwa qaaradda afrike uguna sii badan qiyaasada dhanka eriteria jibuuti kenya sidoo kale soomaaliya iyo weliba waxaa sii yimid ah wadamada markaasi yemen libiya ayaa ka mid ah wadamo aada u tiro badan ay qaaradda markaasi ku sheegaysa inay dadkooda ugu sii badan yihiin waxaana ka mid ah sidoo kale bartamaha d r c congo mali ruanda burundi codifo nigeria ayaa ayaga sidoo kale qeybaha kala duwan soo gala sida markaasi in ay wadamadaasi u tagaan waana kuwa marka yurub iyo qaaradaha dabcan qaaradaha maraykanka doonayaan inay kagalaan inkastoo ay jiraan tirada sida horaan aan sheegnay laba boqol iyo sideed iyo kow milyan oo qof muhaajiriin ah qararadu waxay markaasi muujinaysaa tirada guud ee muhaajiriinta caalamka ee ku nool waddan kasta xogta laga heli karo waxay ka turjumaysaa korarka guud ee xawaaruhu ee markaas tobankii sano ee ugu lasoo dhaafay ee halka lasoo dhaafay ee ka gaadhay laga bilaabo laba boqol labaatan iyo lix bilyan sanadka labada kun ilaa iyo sanadkii labada kun ilaa iyo dabcan labada kun sagaal iyo tobankii kasoo bilaabatay labada kun ilaa iyo labada kun sagaal iyo tobankii ilaa iyo labada kun labada kun iyo labaatankii todoba waa toddoba boqol toddoba iyo toban bilyan sanadka ayaa markaasaa ku baxdaa dadka muhaajiriinta oo marka tilaaba ay ku qaadaan sidii ay dusha kala socon lahayeen dhaqdhaqaaqyadooda iyo weliba cid weliba oo tilaabo doonayso in aan dabcan tilaabo qaldan ku qaado dadka muhaajiriinta doodayso doonayaan inay kaga qawaaleystaan ama sidoo kale kaga shaqaystaan xaaluhu waxaa dabcan ku milmayana malaayiin ama nooc kale oo markaas muhaajiriin ah oo toos ah ugu wareejiyaan qoysaska ama bulshooyinka dalalka ay markaasi ka yimaadaan waa kuwa la qabtee kuwa laga qabta saxaraha kuwa laga qabta dhanka badaha kuwa laga qabta xuduudaha iyo kuwa markaasi barada xitaa qudhooda laga qabto u socdaan wadamo kale oo aan markaasi sharci weliba ogolaansho ay ka haysanin hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ta i o m ta ayaa in badan wacyigelin fara badan kaga samaysay sidoo kalena kaga hadashay arrimaha ku aadan dhibaatada mar weliba kusoo noqonoqota dadka muhaajiriinta iyagoo looga digayo inaysan nafsadooda khatar ay ku gelin laakiin hanaamka iyo hanaanka iyo weliba kala dambeynta ay markaasi ka dhowr sugaan wadamada ay u socdaan ama sidoo kale u socdaan ama u doonayaan inay tagaan haddaysan u maraynin hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ta i o m ayaa sheegtay inay markaasi qaadaan dabcan wadamo kale u qaadaan dadka qaxootiyada markaasi kala duwan ee ku nool dadka markaasi dhiga tiro badan yahay dadka faquuqa lagu hayo dadka dhibaatada iyo weliba gabdhaha dhibaatada lagula kaco dhanka jinsiga ayay ku sheegtay inay markaasi u fudayso howlahooda laakiin taasi ma ahan inay keli ah markaasi qof waliba dhibaato uu dusha u saaran karo ama u ridan karo si ay oo loogu fududeeyo in wadamo kale loo gaarsiiyo bangiga adduunka waxa uu ururiyey xogta caalamiga ah ee xawa- ee dabcan xawaaluhu ee dabcan ay ku socdo caalamiga ama xawaaluhu dunida ay markaasi ku socoto inkastoo ay jiraan kala duwanaanshuhu xogta tirada badan kala duwanaanshuhu qaxootiga iyo weliba qal caqabadaha xab raaca ay tirokoobka saxda ah ee xogta markaasi lasoo aroorinayo si kastaba ahaatee ma qabo in qulqulka ama diiwaangelinta iyadoo loo marin kanaalo rasmi ah ama sh- rasmi- sh- waa kanaalka rasmiga ah ama aan rasmi ahayn taasi ka dhigaysa in baaxadda dhabta ay ha- xawaruhu ca- caadiga ah ama caalamiga ah ay kasii kari karto ama sare usii kici karto kana digayso in ay markaasi sugaan habka ay dunida markaasi ay isku roogrogayso oo ay qayb ama xubin ay ka tahay hay-adaha kala duwan sida hay-adda qaxootiyada un c r hay-adda u qaabilsan caruurta unisef hay-adda u qaabilsan caafimaadka w h o iyo hay-adda socdaalka adduunka ee i o m sanadka labada kun sagaal iyo tobankii labada kun iyo labaatankii hindiya shiinaha mexico philippine iyo weliba faransiisku waxay markaas ahaayeen waxay ahaayeen sid si- oo dabcan si- waa siduu ay markaas u kala horeeyaane ee shanta wadan ee ugu sarreysa ee dhanka xawaaladaha ee oo markaas ugu socdo sidoo kalena ee qaxootiyada ee dadka ha- muhaajiriinta ay kaga faa'iidaysanayaan inkastoo in hindiya iyo shiinuhu ay aada uga sarreeyaan inta kale iyadoo wadarta guud ee hasheeduna ama sheega ku dhufatay ay dhanka ka soo gelayaan ama ay ku qiyaastay lacag gaaraysa lixdan iyo toddoba bilyan waddan kasta sida tirakoobka ay ku sheegtay ama ku shaacisay hay-adda socdaalka adduunka ee i o m haddaba dhegeysta waxaan isweydiinaynaa soddonkii midba ama soddonkiiba midba tahriibo ah dunidao dhan laguna sheegay qiyaastii dadka muhaajiriinta ama tahriibayaasha inay gaarsiisan yihiin laba boqol koob iyo siddeetan milyan maxaa haddaba sababtaasi keenayaa dadka inay waddankooda ka tegaan waddamo kale sii aadaan maxayna sababtu iyo baahiyada markaasi keenayso maxaad ku qiyaasi kartaa in tirada aada u badan ee dunida saddex dhibic boqolkii waa lixdan ay ku tilmaamtay hay-adda qaramada midoobay tirada duu adduunka oo dhan tiro markaasi ugu badan maxaana d- sababaya maxaana faahin ama qofka baahi ahaan u geenaya in waddanka uu kaga baxo maxaa ku qasbaya in waddan kale qofka uu aado warbixinta hay-adda qaramada midoobay maxay arrintan ay wax kaga bedeli karaan dadka ku haminaya kuna taamaya in waddamada markaasi ay aadaan iyadoo korarka ah ay sidoo kale sii badanayso kuna sheegayso inay tahay mid markaasi iminkan levelkii ama halkii halkii la rabay in ay sidoo kale dhaaftay iyo waxaa markaas ay saadaalinaysay hay-adda socdaalka adduunka laga soo bilo wakhtigii ay markaas ay sii badanayeen labada kun iyo sagaalkii waxay aad aada usii rajanayeen kadib ololihii isdhexgalkii faraha badnaa wacyigelintii faraha badnaa ee dadka looga digaya dadka muhaajiriinta ah dadka qaxootiyada ah inay markaasi xiryahooda ku sugnaadaan ilaa iyo amar dambe ilaa iyo amarkaasi looga wax looga qaban karo waxna loogu gargaari karo loogana qaadi karo waddan saddexaad inuu qofka uu sii aadi karo tusaale qofkii kasoo kaxay kasoo qaxay waddanka soomaaliya imaadeed kenya waxaa markaa haddana uu si- usii hanqaltaagayaa in uu sii aado waddan kale sida maraykanka ama yurubta dhegeystayaal iyo ogolaada mid ka mid a adeega qaybta barnaamijka inaan ii soo qabto dhegeysan oona shirkadda safaricom safaricom dhegeysta xukuunyada ka faa'iideyso dhaqanna mar weliba ha kuu noqto- ha kuu noqoto in aad markaasi ka faa'iideysan karto shirkadda safaricom qaybta hadalka tuunikii waa ka faa'iideyso labaatan shin ayaa ku hadli kartaa lixdan daqiiqa howshaada sidoo kale aad ku maareyn kartaa si wacanna aad ola socon kartaa wax weliba aad aad jeceshahay doqoni ma gaaro dabcan dambeeye ma gaaro doqoni calaf ma lahan iminkan soo qabso telefoonkaada oo qaraac star four four four hash ama xidig afar afar afar afar gees kana faa'iidayso waxay shirkadda markaasi kugu talagashay tuunikiba halkaasi ayaa kaga faa'iidaysan kartaa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ee xilli weliba garab taagan macmiisheeda waxayna maalin maalinba ka dambeysa soo saartay waxyaabaha aadka ugu wanaagsan dhegeysta shirkadda safaricom waxay ku leedahay adiga adeegan tuni adeegan tuniki waa ka faa'iidayso dhaqana kuu noqdo mar weliba koobkaada gaxwaha koobkaada shaha koobkaada biigeeska cabitaankaada iyo weliba wax waliba aad samaynayso inaad si dhow la socon karto wax waliba aad la hadli karto adigoo howlahaada si qurux badan aad u wadato la hadal qaraabadaada asxaabtaada eeladaada qoysaskaada dadka kugu dhow dadka raxinkaada dadka markaasi khaaska ku ah waalidiintii ayaad si wana- si wacan ula hadli kartaa una la socon karta adigoo ka faa'iidaysanaya labaatanka shilin ee lixdanka daqiiqa ee safaricom ee kugu talagashay dhegeystayaal safaricom waxay ku leedahay fursadan ha iska beeldaroreyn oo ka faa'iidayso waxaa laga yaaba waqti kale inay kusan ku soo marin shirkadan waxaana markaasi safaricom ay ku leedahay oo ka qamid noqo bulshooyinka qowmiyadaha kale ee sida ay uga faa'iidaysanayaan labaatanka shilin maxaa kuu diiday inaad labaatan shilin ka faa'iidayso dhegeystayaal oo howlahaada aad ku marayso sidoo kale halkaasi kula socoto hadday tahay ganacsi hadday tahay inaad marayso hadday tahay howlo shaqa iyo hadday tahay dhegeyste in aad markaasi xoolahaada iyo wax waliba adiga shakhsiyan gooni ku ah inaad ka hormariso inaad ka hormarin karto adigoo waqti fara badan kaaga bixinin saacado badanna kaaga bixinin keliya ku xiranta hadalkaada waxaad qaraacaysaa xidig afar afar afar afar gees kana faa'iidayso dhegeystayaal shirkada safaricom qaybta tuniki waa wada hadalkooda xajuudkooda sheekaysiga maanta haska haska beeldaraynin ha iska fogeynin dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysan adwaxa gargaarka biniaadamada qaxootiyada ayaa dhegeysanaysaan saaka waxaa markaasi diiradda ku saaran kaga hadlaynaa dadka muhaajiriinta warbixinta qaramada midoobey ay soo saartay kagana hadlayso soddonkiiba mid ayaa tahriiba ah maxaa ka dhigaya dhegeyse maxaana sababaya maxaana ku qasbaya in wadanka markaasi qofkiisu kaga tego sidoo kale wadamada u aado dhibaatada iyo marxaladaha kala duwan ay markaasi sii badanayso dunida maxaa arrinta looga qaban karaa loogana faa'iidi karaa in markaasi lagu yaray dhibaatada dadka muhaajiriinta kuwa ku dhimanaya saxaraha kuwa ku dhimada xuduuda aan markaasi wadamadooda aan ogolayn in la soo galo iyo weliba kuwa ku dhimanaya badaha sidee markaasi loo yareyn karaa sideena loo qaadan karaa tulooyinka hay-adaha qaramada midoobay iyo weliba hay-adda socdaalka adduunka i o m ta ay ku bixinayso in markaasi la yareeyo tahriibayaasha labadii kun iyo sagaalkii ayay ahayd in rajo wanaagsan ay doonayeen inay ka gaaraan laakiin taasi way kasii dartay oo sii badatay waxaana markaasi tiro aad aan la filin markaasi ka gaartay warbixintoodana waqti fara badan ku qaadatay shantii sana ee u dambeysay ayaa sii kordhay waqtigii ay markaasi doonaya inay ka yaaraadaan sidoo kalena ay fududa- fudeyd markaasi la dareemo wadamada markaasi aan awoodi karin qaadi karin tira markaasi aada u badan wadamada markaasi talyaaniga yurubta ayaa qeybaha markaasi ku weyn ka galaan in ay ka galaan wadanka talyaaniga halkaas ay kaga sii baxaan sidoo kale train ay kasii raacaan wadamada kale si inyar inyar ay usii galaan waxayna kusii fidaan wadamada kale dhegeyste shirkada waxaa markaasi ku leedahay kuwa hay-adda qaramada midoobay maxaa keenaya in arrintan ay soo badato sidoo kalena san loo yareyn karin iminkana sidoo kale ay sii saadaalinayso waxyaalo kale inay sii bixi doonaan warbixintooda macluumaadkeeda shantii sare qaadatay kuna soo saartay maalintii shalay ama darad ay kusoo saartay xogteeda rasmiga oo dhammaystiran inta subogna ay kasoo qortay dadka muhaajiriinta iyo halkay kasoo kala jeedaan iyo weliba waqti ay percentage ama saamiga markaasi dunida ay ka joogaan iyo halka ay ka gaarsiisan yihiin ayaa sidoo kale kusoo qaada dhigtay kuna soo dhigtay wax weliba faahfaahin macluumaadkeeda maxaa haddaba soddonkiiba mid waxaa tahriiba ayaa mid ayaa lagu tilmaamay inuu yahay tahriibo maxaa keenay maxaana sababaya in dunida heerkaasi dadka muhaajiriinta ama dadka qaxootiyada markaasi ay ka gaaraan sida arrintan loogu wacyigelin fara badan loogu sameyn karaa si ay dhibaato iyo weliba arrintan aysan usii badanin ku aadan iyo waxa ku qofka ku qasbayo in qofka uu noqdo qof muhaajir ah eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber had eber shan had eber shan dhegeystayaasha qaadka telefoonada u siinaya dhegeystayaal inkastoon ogahay inay dhegeystayaasha aysan kaga baran barnaamijka gargaarka biniaadamada qaxootiyada dhanka wicitaanada badi inaan markaasi siino laakiin danta ayaa inagu qasbaysaa dhegeystayaal inaan bal xog iyo aan fara badan aan ka ogaano macluumaadka ku aadan dhegeyste qaaradda iyo weliba wadamada markaasi ugu badan sida qaaradda iminkan asia ama qaaradda aasiya iyo sidoo kale afrika inay markaasi hal dhibic sideed iyo hal dhibic sagaal ay ka haystaan kana dhigi karto ilaa iyo saddex dhibic shan ee markaas tirakoobka isku celcelis ahaan inay ka dhigi karto dhegeysta maxaa keenaya maxaana sababaya maxaana arrintan qofka ku qasbaya dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barbarnaamijka dhegeystayaasha qaadka telefoonada haddaan fursadda siiyo walaal soo dhowo magacaaga aan ku salaamaya
maxamed xasan xaansi walad halkay ku sugan tahay maxamedow dhegeystahaasi xagadheeru ku sugan qadkuu ka baxay dhegeystaha kale walaal soo dhowaan ku salaamaya magacaaga
waa cabdalla cabdalla joograamo raaca cabdalla cabdalla soo dhowow
haddii aan fikirkeedii ka dhiibtoona waxay la tahay waxaa ku kalifay inay maaragtay qurbaha aadaan dadku ama ay doomo raacaan iyo badaha ku dhintaan waxaa kalifay shaqalaan ayaa maaragtay ku kaliftay dhalinyarta ma garat dhalinyarta ma laga hadlaya saaxiib waxaa laga hadlaya dadka muhaajiriinta dadka qaxootiyada ah ma laga hadlaya wax kale dadka arrimaha gargaarka u baahana laga hadlaya haye haa dadka dadka muhaajiriinta oo gargaarka qaxootiga oo macnaha waxaa macnaha oo mujaahiriin oo badaha ku dhamaanaya soo ma ahay marka waxaa ku kaliftay shaqalaan iyo macnaha dagaalo sokeeye iyo macnaha ammaan dare iyo waxyaalahaas ayaa ku kaliftay ma garat haye
marka meel ay digil iyo nolol fiican iyo macnaha dib u dejin ay ka helaan ayay macnaha darteed ayay u raadsanayaan macnaha wadanka wadamada markay ilaahay joogaan dibidiisa ma garata wax u dhaama inay helaan nolol ka fiican ka maxay marka maxay wadada saxda marka u qaadin ama u raacin maxaa ku qasbayaa in qofka mu- een meel aan munaasab ahayn inuu maro oo dhibaato nafsadiisa uu soo gaarsiiyo
wadada saxda waxaan malaynaha waxaa u diidan qarash iyo macnaha iyo macnaha eh, kaarkii ama kibaandaha ama bassboortka ay ku dhoofilhayeen ama wa- waxyaabahaas ay haysaneen iyo waxyaaba badan ali laaligood ayay macnaha ay tan raqiis marayeen mid kalaa la soo hadlayo saxdii oo marka hore mar hor tagay oo dhahaya saas kusoo mara saas kusoo mara ama saasaan ku tagay marka nin walba waxaa ku jirta adiga ma badda kula degi maysi nasiibkaade waa fiican yahay balkaali jarrabay jarrabaydaas waa lagu dhiminaa marka sidaas ay cabdallah cabdallah raamo raaxa aad baad mahadsan tahay saaxib dhegeystahaastii dhanka raamo iga soo wacay uu ku mahadsan yahay waana dhegeystay ugu horey barnaamijka inoo daafuray arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootiyada kuna ogaanaynay bal sababaha ay dhibaatada keenayo in soddonkiiba mid ayaa lagu tilmaamay ama hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso hay-adda socdaalka weliba ay ku leedahay dunida ayaa markaasi ka yihiin dad dahriibayaal ah maxaa keenaya maxaana sababaya dhegeystayaal qadka telefoonka dhegeystaha walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa daa'uud oo labdheeraa joogee daawuud haye
maamul xumo jirto weeye dadka talinayo iyo dadka maamulada hayaan maamul haynin dadkan afrika ama hadda haddaan kenya iyo soomaaliya waxaan isku dhudhow aan ka soo qaado Mhm.
dhulkoodaaba iska hodan ee maamulka ka xun maamulka haye maamulka keenaya inay dadka tahriiba ay tahriibayaal ee dunida intaasay ka gaaraan tiradaas aad ku da- u badan waxa aad arkaysa ma da- qof kasta tuulada uu joogo ama caasimadda uu joogo ama maamulkii baan si fiican u saxnayn dowladda waxeedii waa wax halkii ninka ahaa ee ka shaqaynaya uu leexsanayo ama siyaasi ha ahaado ama wuxuu ahaadaba ninkoobaa leexsan oo meel sanduuq ku ridan bangigii dowladda wuu sida oga soo baxay dib uma noqonayo marka waxaa qasbaysaa markaad maamul xumi iyo dowlad xumi
dowlad xumi iyo maamul xumi unba africa annaga weliba hadda kenya iyo soomaaliya kuwa isku xigaan haddaa jiri Mhm.
ilaa ethoobiyaana ku daro dhulkan af soomaaliga lagaga hadlo Mhm.
dowladdana la joogtaan maamul lahayn Mhm.
oo haddaad fiiriso haddii waxaan diinba ma qabto Mhm.
waa un ninkii asaga dantiisa unbuu shaqaysanayaa bas lacagtiisina nimanka reer galbeedka lacagaha sidan u leh ninka qardaas iyo qalin inbuu isticmaalaa mushaarkiisa iyo lacagtiisa bangiga dowladda lagu shubay ninkan qalin keli unbuu leeyahay taajir kasta lacagtiisa bangiga dowladda taala aad baad maadsantahay daawud lagdheera annaga kuwa annagana waxaa lagu guraa jooyalaha iyaa lagu gurana barkinta iyaa la gashan oo eh, jeebki adiga nin unbaa gurigiis ku dhex laaban daawud lagdheera buu mahadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowo walaal magacaaga waa ka xumay dhegeystahaasi qadka ayuu ka baxay dib usoo bigsan leeyahay dhegeysul waxaan barnaamijka kaga hadlayna arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxootiyada saaka dhegeysta diirada ku saaraynaa iyadoo markaas warbixin xog maal- xog badan markaas ay taa- meelo fara badan taabanayso ay soo saartay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ee i o m ta kuna sheegtay in tira markaasi aad u tira badan ay dunida markaasi kusii badanayeen dadka tahriibayaasha ah maxaa sababay in ay tirada markaasi kusii bataan waxaana qiyaasii ugu dambeysay lasoo saaray laba boqol iyo siddeetan iyo kow milyan oo qof ah isku celcelisaana boqolkiiba ay ku tilmaamtay saddex dhibic lix eber in ay markaasi dunida ay ka joogaan halkaas ay kas- ay ka ay maqaamkaas ay ka joogaan waana tiradii ugu badneed iyadoo eh, kobaca dhanka tahriibayaasha la filayay in waqtiyada labada kun iyo tobankii waq- labada kun iyo sagaalkii inay markaasi kaga yaraadaan waqtigaasi ayay nasiib bateen oona dadka muhaajiriin fara badan ay sii noqdeen laguna hayay wadamo aada u tiro badan ee caalamka qaarkood ayaa markaasi eh, saxaraha maray qaarkood ayaa maray dhanka xuduudaha wadamada kale inkastoo loosan loo ogolan halka qaarna dhibaato jirdil xoogan iyo kubsi loogala kacay dumarkii markaasi tahriibayaasha ah halka kuwo kalena ay badaha markaasi ku dhinteen kuna qalmeen dhegeystayaal iyadoo sidoo kale hay-adda qaramada midoobey ku sheegayso in wacyigelin fara badan ay ka sameysay kana dhiiri- dhiiri- dadkaan dadcan ka dhiirigelinaysa dadka in arrintan aysan ku dhaqaaqeen kuna sameynin si dhibaatadooda noloshooda isbedelo xun aysan ugu imaanin ay ku aadan arrimaha tahriibayaasha ah wadamada ayaa markaas lagu tilmaamay shantii sane u dambeysay ama lixdii sane u dambeysay inay sii kordhay sidoo kalena ay sii badanayso dadka muhaajiriinta iyadoo aysan wadada saxda ah macquulka aan ahayn ay adeegsanayaan waxaana sheegayaan in kanaal xun ay markaasi soo qaadayaan kuna mowqifkooda keliya sida ay uga dhiidhiyaan ama ay uga miradheliyaan kuna gaaraan wadamada ay ku taamayaan ama ku haminayaan waxaa sheegayaan in qarashaad fara badan lacagaa fara badan ay ku baxayaan yuliba daal iyo haraad iyo gaajo qaarkood ay markaas dhibaato ay kala kulmaan sidoo kalena ay ku gaari waayaan wadamadii ay doonayaan inay ku gaaraan kadibna dhexda ay ku qabtaan ciidamada markaas ilaalaha ka ah ama ilaalada ka wado badaha si ay muhaajiriinta dhibaato xoogan aysan usoo gaarin iyo weliba doomaha yaryar ee dadka tirada badan qaadayso oo kuwa mediteraneanka ay ku dhimanayaan dhegeystayaal warbixinta ayaa sidoo kale qeyb ka ah dhegeystayaal inay hay-ada qaramada midoobey hay-ada socdaalka adduunka ay ku sheegtay tirada markaas iminkan xogta rasmiga insan hayin ee dadka markaasi muhaajiriinta ah dadka doonaya in wadamada markaasi ay galaan yurubta dadka wadamada markaasi burwaaqa sooranka ay doonayaan inay ka galaan keli amaha dhegeystayaal kuwa qaaradda afrika waxay iskugu jiraan kuwa karibiyanka kuwa markaasi qaaradaha aasiya kasoo jeedo iyo kuwa markaasi carabta qaarkood kasoo jeeda ayaa iskugu jiraan afrika oo keliya ma ahan waxaana sheegeen in ay doomaha qaarkood ay isku raacayaan sidoo kalena ay sheegayaan in doomo aada u yaryar halkaasi lagu qaadayo dad gaaraysa ilaa iyo saddex boqol oo qof kadibna halkaasi ay ku dhammaanayaan tirada rasmiga saxdana aysan la heli karin keliya la heli karo oo toban ama labaatan qof laakiin inta kale laga yaaba inay ku dhintaan ama ay badda markaasi raacaan sidaasna noloshooda ay ku burburto dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysa dhegeystayaasha idaacadda ayaan iminkan fursada u siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeysta fursadda star f m halo soo dhow walaal magacaaga halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
saciid cabdulaahi saciid cabdulaahi saaxib soo dhowow
horta taariibyaalka qaxootiga inay tahriyaan wadanka ka caraan wadamo kale oo kacaan waxyaaba fara badan ayaa sabab ah aye ana siday ila tahay horta kaalinta koowaad waa baraha bulshada baraha bulshada markaad u dooqato waxaad arkaysaa dhalin fara badan oo isku xigta warka guryo iyo garoobada iyo kala heen dadkay ku dhiirigelinayaan waxay leeyihiin shalaan gacanna bergan waxaanan haysana waa isagoo xero cus xag ku jira bad aan haysana marka taas waa midda koowaad midda labaad waxaa waaye ammaan darra iyo macluul dowladaha ay ku hoos noolaayeen sida khaasatan oo kale dowladdan kenya dankaarla meeshaan xereha qotir dhaaf dhib ay ku qabaan sida idaacadda markii aan dhegeysto waxyaaba fara badan cabasho ay ku muujiyaan dhibkaasna waa keena in ay barakacaan oo wadamo kale u kacaan marka maxaa keenaya arrinta munaasabka oo dhihi karo qofka inuu tahriib tahriib u galo maxay tahay arrinta rasmiga ah qofka tahriib ku geli karo maxay tahay ugu weyn
midda ugu horeysa keenaysa waa gaajo iyo macluul usaxisla meeshaan waa ku gaajoontay meel meeshaan dhaantiraagta midda labaadna waxaa waaye ammaan darra iyo waxaa la dhihi jiray iyo iyo dowladda ay kuwas nool yihiin oo gacan bidaxeen ay kala kulmaan marka arrimahaas ayaa ugu badan baraha bulshada midaan waa jirta oo dhalinta xagga u kaceen oo tahriibka rafaadka wadada ku mareen oo xagga mageertaan guryaha dhaleer ku agta waran aad baad umaasan tahay saaxib saciid cabdullah dhanka wajeer ku mahadsan yahay dhegeystayaasi sida quruxda badan fikirkiisa dhammaan dhegeystayaasha ay uga qayb qaadanaya weliba dhegeystayaashii kasii horeeyey idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysan waxaana saaka warbixin kala duwan ka dabcan ani akrinaya sidoo kalena kasoo xiganayna hay-adaha kala duwan weliba hay-ada socdaalka adduunka walaal soo dhowo magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal waa caadanyar hagardheera ma garat magaca
caadanyar hagardheera ma garat cali yare soo dhowo saaxiib
alxamdulilah horta waxyaalo badan baa sababa sida maaragtay oo oo dhibka maaragtay aada u sababa ma garan aye
annaga hadda hiri qaxooti baanu ku nool nahay laakiinse qof qaxooti eh oo mustaqbal aan lahayn oo xero ku dhex jiro oo maaragtay wax uu maanta uu qabanayo aan lahayn kolba waa taqaanaa jaamka uu maskaxdiis gelayo wadada maaragta
caliyare dhegeystahaasi waan ka xumahay qadku ka baxay dib usoo beegsanaan leeyahay dhegeystahaasina fursad ayaa mar kale u siin karaa hadduu baaraale ka noqdo hadduu soo beegsado dhegeystayaasha kale ee doona barnaamijkan ay ka qayb qaataan walaal soo dhow magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa alqayna oo ku sugan tareero magaca saaxib alcayn alcayn ba alcayn ayaa la yidhahaa sareeda ayaan joogaa alcayn saaxiib soo dhowow
haddii barnaamijka aan u galo dadkan waxaan yidhi aniga fahamka ayaaba ka xun haye
markaasi duruufo jira ayaana ku maraamartooda haye
waxaan joogaa maraykanka iyo wadamadaas ayaan joogaa australia taas ayaa horta dadkan magaca maalmaata ayaa madax kaga jirtaa gaajo iyo markaasi waxaan ka cararaynaa ayay leeyihiin maaragtay darafo jirta muddoomaha ay raacayaana lacago aada u badan ayay ku raacaan oo kumaan kum oo doolar ayay ku raacaan dhexda markay sii marayaan ama badda ayay ku haligmaan amana markaasi magafa jooga saxaraha libiya ayaa ku dhagaa haddana kumaan kum doolar ayaa lagu soo daayaa oo ehelkooda ayaa markaasi guryaha iyo boostinta usoo badaan lacaga loo diraa marka lacagahaas faraha badan ee magafaha jooga saxaraha libiya lagaga soo deynayo iyo kuwa doomaha ay ku raacayaan badda ay ku gaahayaan ayaa horta ku filan sax haddiiba ay haystaan oo wadankooda ay joogaan laakiin horta waxaasoo dhan maxaa ku qasbaya qofka iskama baxayo ma ogtahay ceel alcaynow
iskama waxa waxa uu iskaga baxaya waxaa waaye inuu horta ka taga africa aniga waan ka tegay waxaan joogaa ama yurub amana markaasi asia ama australia taasaa horta magac weyn u ah mid waa midaas mida kaleeto waxay arkayaan marka kaaraha fara dhaadheer iyo biyo iska qulqulahay iyo markaasi baabuur casri waxaasoo dhan ay tiirsanayaan iyo laamiyadan iyo waxaasoo dhan dadkii lahaa ayaa hagaajisay inaad wadan dadkii lahaa u dhistay iyo markaasi magaalo dadkii lahaa u hagaajisay inaad dhahad maaragtay waan joogi oo maaragtay guryo aadan lahayn aad maaragtay samashadii dalxiis u tagto waa laga fiican yahay waxaa la yidhi waxaa sharaf aad leedahay markaad gurigaada joogtay iyo markaasi wadankaada haddii laakiin wadan kaleeto oo qurbe aad taagan tahay dhibkeeday leedahay marka waxaan dhihi lahaa dadkani magafaha jooga saxaraha libiya ee qaraacaya ee qalaya ee guryaha kala baxaya ee lacagaha laga bixinaya iyo waxaas oo dhan iyo doomaha lacagaha ay ku raacayaan badda ay ku galayaan haddiiba maaragtay kuwaas ayaga maaragtay intifacsadaan oo marka ay ku shaqaystaan waa maaragtay waa hanti aada u wanaagsan markaa fiirsaad hadda warbixinta lasoo saaray laba boqol iyo koob iyo siddeetan milyan oo tahriibayaal ah maxaa adiga hadda kaa kuu baxaya oo duniyado dhan ay ku kala ku kala ay kala joogaan maxaad see see dareemaysaa waxaa ii baxay in maaragtay dadkii joogay markaasi qaaradda africa oo dhan uuba qulqulahay oo meeshaas uu ku socdo africana ay maar dabla-aan noqon doonto dadkii oo dhan ay ka wada tahriibi doonaan laakiin qaaradda africa oo keliya ma laga hadlayo waa dunida oo dhan baa laga hadlayaa keliya ma ahan qaaradda africa dadka keliya waxay hayd qaramada midoobey sheegaysaa dadka waxaa ka dhaadhacsan in qaaradda africa oo keliya ka socdaan carabta aasiya ayaa ka mid ah kuwa karibiyanka ayaa ka mid ah weliba kuwa qaarad xitaa ku dhaqan maraykanka ayaa ka mid ah kuwa xitaa tahriiba tahriib gelayo
horta dadku waa ay sii kala badbadan yihiin afrika ayaa u badan wadamadan hadda qaaradda ashiyana waa wadamo yar oo markaasi carab ah oo markaasi ayagana ay qulqulutooyin iyo markaasi xaalado dagaal ay ka jiraan oo suuriya iyo iraaq iyo kamid tahay iyo afghanistan marka kuwaasi waa la dhihi karaa oo markaas hadda waan la soconaa waxaa ka dhacaya maaragtay afghanistan oo kaleete waa maaragtay waa la dhihi karaa inay maaragtay naftooda ay badbaadsadaan laakiin kuwa hadda ka cararaya hadda dadka soomaaliya oo kale markaan qaataan usoo qaato maaragtay fahanka ayaa ka xun waxaan joogaa maaragtay maraykanka iyo canada ayaa markaasi magaca aad waad mahadsan tahay saaxib alcayn sareedoo saaxiibkaasi u mahadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonka ku jira walaal soo dhawan ku salaamaya magacaaga
walaal waa dhawaaya axmed cali raamo axmed cali
fiican haddaan qodobka u gudba horta waxaan qalinta taariiban waxaa waye fasaahada oo malaynaa waxyaro keliya maahin maxaa fasaahad ka dhig
waa fasaahada waxaa waaye waxaan waxaa waxaan maaragtay gaalo iyo wax telefoon laga arkaya horta wadanka looga baxanayo
haye
marka inay fasaahad tahay maaragtay ay ay ay baahi keliya hadeen waxaaba kugu dilin wax telefoon laga arka ama maaragtay wadamo kale walax jira ama walax qof kala sheegay ama maaragtay ninkaa le walaxaad sheegaya meel dooga taga oo maaragtay wadan kale loo aada oo maaragtay naftaada loo halaaga
aada u mahadsan tahay dhegeystahaasi axmed cali raamo dhegeystaha qadka telefoon ku jira lasoo dhawala magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu warqlamida magacaaga
maxamed baasha layda maxamed baasha halkay ku sugan tahay
helo
walaal ila hadal fadlan halkay ku sugan tahay maxamedow ka gudub maxamed ee dhegeystahaasi walaal soo dhawo magacaaga fadlan ka qayb qaada barnaamijka ka axmedow
marka inay hadda aniga sidii ra'yigayda inay saddexaataan u malaynaa marka waxay tahay miyaw wixii maaragtay mihiis ku dhalatay wixii ka weyse meel kale hoosta ku arki maysa ilad aada iyo aada
marka waxaan leeyahay dhalinyarada waxa badanaa imaan darraa hayso oo maaragtay imaan darraa hayso maogi inta maaragtay ay ka shaqaystaan wayni maayaan aada iyo aada
marka waxaan leeyahay miyaw diinta hala barto oo maaragtay islaamnimada ha laisku sugo oo maaragtay hala dejiyo oo maaragtay nin islaan waxaas cuno ama waxaas heerta wayni maahe aada iyo aad baad umaadsantahay axmed caliyow
waadan badan waatan dhegeystayaas dhanka raami iga soo xukumaysan yihiin dhegeystayaasha weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadanimada qaxootiga saaka dadka telefoonada iyo weliba fursadaha kala duwan aan siinaya dhegeystayaasha waxaa qofka ku sababaya iyo waxaa markaasi keenaya in wadankiisa ka baxo waddan kale uu sii aado waana waddan saddexaad dhegeysay iyadoo habraaca iyo weliba habka u degsan qaramada midoobay ee qaybta kuwa socdaalka u qaabilsan uusan raacaynin maxay tahay sababtu in tiro aada u badan heelka heerkaasi ay gaardho ama heerkaasi ay marto waa laba boqol koob iyo siddeetan milyan oo qof ah dunida ay ku kala nool yihiin dhegeystayaal muhaajiriin ah kuwa markaasi isku jira qaaradaha afrika qaaradaha markaasi caribianka kuwa markaasi oceana iyo sidoo kale qaarada markaasi america iyo afrika wadamo fara badan ay iskugu jiraan yurubta ee qaybka xitaa dhegeystayaal kuwaasi u tegaya wadamada kale si ay noloshooda halkaasi ay u helaan waxaa loo yaqaana green pasture dhegeystayaal waa nolol kale ee markaasi qaaradaha ama wadamadooda aysan ka haysanin in wadamada kale ay ka helaan waana wadamada sida maraykanka iyo weliba qaaraha qaaradaha yurub ayaa ugu badan dadka sida ay usii aadayaan inkastoo qeyada qaramada midoobey ee socdaalka adduunka ay ku sheegayso in wadamo kale iminkan ay soo baxayaan sidoo kale ay ku taamaan sida marka faransiiska filibiin iyo sidoo kale shiinaha inay sidoo kale usoo xuduubanayaan qaarkood halkaas ay ku tegayaan ganacsi kala duwana sidoo kale doonayaan inay ka bilowdaan laakiin waxay halkan walaa xoogan ay kaga muujinaysaa hay-adda socdaalka adduunka dhibaatada xun ee ka taagan ee kusoo noqnoqota dadka muhaajiriinta laguna kaco inay laga yaaba waqtiyada faraha badan ee soo socoto visionka ama waqtiga soo socda labada kun iyo soddonka inay tiro badan ay kasii gaari doonto balse ay isku dayeyso sidii ay ku xakamin lahayd kuna ilaalin lahayd tiradan tiraha badan ay dunida markaasi aafada ku noqotay dadka tahriibayaasha laguna xakimay laguna yareeyay dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta haddaba maxaa keenaya qofka in soddonkiiba mid uu tahriib uu noqdo dunida iyadoo aadka ay u tiro badan tahay tiro aada u badanna ay tahay kuna noqon karto inay sidoo kale ka qoomameynayso dunida ama hay-adaha caalamiga ah sida hay-ada socdaalka adduunka maxaana keenaya maxaana ku qasbaya qofka in wadankiisa wadan labaad sidoo kale kaga sii baxo wadan saddexaad uu kusii aado maxaa keenaya qofka ku sababaya sidayna qofka arrintan oo iskaga ilaalin kara asagoo wadada saxda ama janalka saxda san qaadaynin dabcan wadada saxda inuu keliya u furantahay waddadiisa inuu ku qaadi karo qadka telefoonka dhegeystaha walaal soo dhow magacaagaan ku salaamaya wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu
yuusuf bakad adi dhegeystayaasha dhamaan salaan salaan salaamaya shukran
ibro an waxaan dhihi lahaa axmed xagareeb duwaa waxaan dhihi lahay axmed waxaa lagu daraa saaxib axmed waxaa lagu daraa axmed maxamuud xagareeb duwa axmed xamuud saaxib soo dhowo waan dhowah saaxib waa mahadsan tahay markaan u gabagalo barnaamijka waxaan dhihi lahaa saaxib horta meel dhibaato baa macnaa dadka meesha ka kala ogeysiisan kara sidii amniga dhibaatooyinka badan gaajada oo kale iyo maxaan ku dhahay adi faqiirnimada dadkaas ilaah dadkaa ka saaro inkastoo niyo meeshaas loo kala ordaayo oo yacni mar rabna ilaahi subxaana watacaala iyo sunnada rasuulka lagu sheegay in macnaa dhinacaas qarax wadac loo loo bagan doono sidii dadka yani lagu sheegay sharciga marka meesha niyo nolol meel walbay talaa laakiin sida micnaha dadka ay ay aaminsan yihiin inay meeshaas micnaha nolol jirto marka insha allah
dhegeystaasi axmed maxamuud xagareer waa maasan yahay qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga walaalan ku salaamaya halow
waan ku salaamay magacaaga walaale
axmed xasan axmed xasan xagareere miya adigana
haa haye
hadaan ugulogalo
ugaas ka qayb qaado fadlan axmed xasanow waa tahay axmed xasan ka gudba walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa kaa qaada saaxib xasan haye xasan waxaa lagugu dara ogaas xasan dheera haye xasan dheera ifo haye
marka walaal horta barnaamijka saaka laga hadlayo waa barnaamijka ugu wanaagsan aada ugu fiican aha
marka horta barakaca oo dadka dad macnaha oo dibadaha amase iisha qurbaha aadaya horta waxaa ugu badan dadka khasootiga ah mhm
intaasna waxaa yeelaysa waa dhaqaale la-aan mhm
haddii aabbeena dhaqaalo u lahayn oo ilmaha dhaqaalo ugu soo korna waa inay qabsad waa inay aadaan horta macnaha tahriib ay galaan haye
taasna macnaha barakaca dadka aada usoo barakaca abadulaanta xagga dibadaha kasoo burburay ugu badan mhm
marka waxaan leedahay dhaalada meelba ay joogaan dhulka ay joogaan ha aaminaana oo ilaahay horta ninkasta arsaada ilaahay ha siinaya mhm
marka waxaan dhihi lahaa ilaahay hala ilaahay macnaha hala tala saarto oo maxaan ku yidhahdaa dhulka la aamino wax kasta ilaahay wuu keenaa hadda meeshan ilaahay wuu jooga intana ilaahay wuu jooga meesha jooga ilaahay ku aamina dhahi lahaa waana aada iyo aad waa tahay xigaha kale qadka telefoonka waa salaamayaa dhegeystaasi walaal soo dhawo magacaaga halo star f m dhegeystahaasi qadkuu ka baxay xigaha kale fursadda siinaa walaal magacaaga soo dhawow salaamaya isagana dhegeystahaasi ila wadaag ayuu isticmaalayaa dhegeystayaasha fadlan ila wadaag aniga lambarkaada mana arko waxaana ka codsanaya qofka inuu arrintaasi ka digtoonaado kana waanto walaal soo dhawow magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
آه، كابتن كابتن امين كي واي kabtan amiin haye
ارتد واحد دم قلق الرماء قوتي العدل ما هنا يقري aada iyo aad
ارتو اجا ارتو حاوي
kabtan amiin umaasan yahay xigaha kale qadka walaal soo dhawow magacaaga
magaca cabdi xasan oo jooga dalka Itoobiya, magaalada qurarxi cabdi xasan haye
waa ku fiicanahay niyo aniga horta taaribigan iyo dadkan maaragtay wadamaha aan lahayn udola oo kuba-a waxaan u geynaa aan dhihi lahay dhaqanka adeen dhaxankaa mecliyaan lahay haye
qofka hadiiba wadanka aad joogay ama ay dhibaato
aha halow fadlan dhegeystayaasha qadkan waxaa u maleeyaa inuu qofka ka go-ayo waa qadka een, waxaan filayaa inuu yahay kan eighty-ga hadduu usan ahayn kan zero two-ga culeys ayaan arkayaa inay halkaasi kasoo baxayso dhegeystayaasha qaar telefoonka in uu hawada uu isku qaabanayo mise uu isku jarjarayo qadka telefoonka walaal soo dhow maca magacaaga Hello, السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
أنا على وسيلة عبد الهادي تستحي قحطية على دورة magaca
سندس عبد الهادي
sundus aye
يعني السلام عليكم هراء مثل الله والله تهريج هذا اللي وش فين هي واحد سكن نسي ودنا تجي هي Mhm, هل يقول له عدم كراء بيعك كراء اللي وش فين وكاين لي mhm. waa ku maqlaya haye
مرتا مرتا شكاني وضن حمي اللي قبل عدم كراء كراء اللي يعطيه اللي وش وتجي أو وش قحينا وديكي أو وش أنت بتكون وأنا أعتقد سواء
Mhm,
dhallinyarta kaletana waxaa tahriij kulisaya waxbarashada garanhayaan waxbarashadooda heelkii iyo muxuuha ay tukan lahayn isla gaarahayaan mm.
sidaaan salaamaya aada u maaqsan tahay sundus dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga walaal soo dhowow
halo waan ku maqlayaa magacaaga
ayaana jabta xaardheer codkaada sare u qadayaan
aafiya waxaan dhihilaha Mm,
waxaan dhihilaha taariijiyaasha sani horta inta raacanta anima oo taariiji lahayn haye
marka waxaan dhihi lahaa intaa taariiji la anoo hooyada gurigeeda xanjaro isku dhigtay aabahee la shaqeeya aydan taasi ma laga hadlaya laakiin sababta maxaa keenaya wax walba sabab baa jiraan
sababta waxaa waaye diinta oo ilmahooda saacan aan wax ugu sheegin oo haddaa mar diinta garatay kuguma dhacdhaceysanaa kadib aada u mahadsantahay gabadhaasi xeryaha qaxootiga ee iga soo wacday xagga dheer ayaan ku mahadsantahay dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeysta dhalmaha gargaarka binaadamada qaxootiyada dhegeystayaasha qey- qeybaha dambe fursad ayaan usii doonaa markaan isku soo laabano dhegeysta iga dheeraan iga fogaan dhalmaha gargaarkan saaka diirada ku saareynay weliba xogtii warbixinta ay soo saartay hayada socdaalka adduunka ee omta waatay dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo garanay hogaanka idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari arrimaha gargaarka binaadamada qaxootiyada ee talaado weliba xiligan oo markaas aad ka dhegeysataan bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada intaanan u silaadhicin iyo weliba warbixinada markaasi kala duwan qaramada midoobey inkastoo saaka diyarada keli aan ku saaraynay warbixintii qaramada midoobey ay soo saartay qeybteeda hayada socdaalka adduunka ee i o m ta haddaba dhegeysa haddii aad shirkadda safaricom aada isticmaasho ama lafta ama kaarka safaricom aada isticmaasho fadlan waxaa laga codsanayaa in aad aad adeegsan karto sidoo kalena aada heli karto labaatan shin oo hadal ah ama lixdan daqiiqo oo aad ku hadli karto safaricom ayaa kugu talagashay macluumaadkaasi haddaba safaricom waxay ku leedahay maantaba qaraac star four four four hash kana faa-ideyso waxay shirkadda markaas kugu talagashay tunikiwa bulshada soomaalidu waa hadal oo keliya inta badan waana hadalnaa oo qorida markaas waan ku yarnay markaa dhegeyste shirkadda safaricom fursadda ay ku siinayso ka faa-iideyso oo haiska beeldaraynin labaatan shin oo kaar ah ayaad gashanaysaa kadibna waad sii sarafanaysa waxaana ku kala sarafanaysaa qeybta tunikiwa adigoo qaraacaysa kaga faa-ideysanaysa qeybta tunikiwa star four four four haasham xidig afar afar afar afar gees kana faa-ideyso waxaana helaysaa lixdan daqiiqa ama hal saac oo qofka ku hadli karo sidau doonana ula hadli karo qofku doonana uu jecel yahay kana helo uu ula hadli karo waxaana dhegeysta bulshooyinka qeyb inaad markaasi kaga noqoto lagaa doonayaa safaricom waxay ku leedahay waa inay la mid noqotaa asxaabta qowmiyadaha bulshooyinka kale sida markaasi uga faaideysanayaan labaatanka shilin ee kaarka adigana sidoo kale waad heli kartaa kaga faa-ideyso adigoo kala socon karto xaaladahaada waa dabcan xaaladaha qoysaskaada qaraabadaada dadkaada rixinkaada jaceylkaada xitaa waad la hadli kartaa waqtigaa doontoo dhegeyste maanta ka faa-ideyso fursadda safaricom shirkadda isgaarsiinta safaricom xilli waliba waxay garabtaagantaha macaamiisheeda waxayna maalin maalinba kasii dambeysa usoo saartaa waxyaabaha ay doonayaan una riyaaqayaan dhegeysa shirkadda waxay ku leedahay adeegan tuniki waa ka faaideyso dhaqana kuu noqdo inaa mar waliba markaad koobkaada gacwaha koobkaada shaha koobkaada cadeyska koobkaada bigeeska iyo canjeeradii wax waliba aad cunayso in asxaabtaada sidoo kale aysan meesha ka marnaanin oo la hadasho oona sidoo kale iskugu imaataan telefoonka ama col conference oo wada gashaan halkaas aad ku wada hadli kartaan dhammaantiin haddii horena iskugu soo bixi jirteen iminkan wakhtigaasi uu dhamaaday oo covid sagaal iyo toban ayaa wadanka ka jira adigoo gurigaaga jooga afar shan ruux waa soo gelin kartaa qadka halkaas ku wada sheekeysan kartaan wada kaftami kartaan hal saac dhegeystayaal ee labaatan shin qofka sidoo kale dadka xoola dhaqatada dadka baadiyaha dadka xoolaha dadka dabcan ayaga magaalada joogan xoolahooda baadiyaha jira fadlan ayagana fursad way haystaan oo maantaba ha ka faa-idaystaan oo ha qaraacaan star four four four haasham xidig afar afar afar gees kadibna howsha halkaasi kaga sii soconaysaa halkaasi kaga sii qurux badnaanaysaa oo howlaha si wanaagsan ay kugu soconayaan dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysaan arrimaha gargaarka biniadamada qaxootiyadah ayaa saaka dhegeysanaysaan iyo dadka intiisa badan waxay markaasi kusii nool yihiin wadamada ay ku dhasheen soddonkiiba mid ayaa tahriibayaal ah ama tahriib ah ayay ku sheegaysaa hay-adda qaramada midoobe hay-adda socdaalka adduunka tani ayaa markaasi ku sheegaysaa arrimaha isbedelada markaasi dunida ku imaanaysa kuna nool yihiin qorshahuna mustaqbalka qiyaastii caalamka ama waa dabcan hay-adda qaramada midoobey qeybta socdaalka adduunka ee i o m ta ayaa hadda waxay sheegtay in ay jiraan ku dhowaad kow waa laba boqol kow iyo siddeetan milyan oo muhaajiriin caalamka dunida labada kun iyo labaatankii warbixintii ugu dambeysay soo saareen soona gabagabeeyeen dhegeystayaal doonaya in waqti hore lasoo saaro laakiin dibidhibo xoogan iyo weliba baaritaano fara badan ay sameynayeen ayaa lagu ogaaday saddex dhibic lix eber boqolkiiba dadka dunida ku nool inay qaxootiya yahaan ama qaxooti yihiin uuna badan yihiin guud ahaan tirada qiyaasta muhaajiriinta caalamka ayaa korodhay shantii sano ee lasoo dhaafay wadarta laga qiyaasay waxaana laga dhigay laba boqol kow iyo siddeetan milyan oo qof oo ku nool dal ahaan dalalka ay u dhasheen labada boqol waa labada kun iyo labaatankii waxayna waa boqol labaatan iyo sideed milyanna ka badnayd kun sagaal boqol sagaashankii iyadoo kalena in ka badan saddex jibaar intii lagu qiyaasay kun sagaal boqol toddobaatankii yurub iyo aasiya mid waliba wuxuu martigeliyey ku dhowaad siddeetan iyo toddoba iyo siddeetan iyo lix milyan oo muhaajiriin caalamka sida u kala horeeyaan oo ka kooban kow iyo lixdan boqolkiiba saamiga muhaajiriinta caalamka ee caalamiga ay kaydinayaan ama hayaan goboladaasi oo ku xigto waqooyiga america iyadoo ay ku dhowaad waa konton iyo sagaal milyan oo muhaajiriin caalamka labada kun iyo labaatankii la diiwaangeliyey laguna tilmaamay boqolkiiba koob iyo labaatan saamiga muhaajiriinta adduunka africa boqolkiiba sagaal latin america iyo weliba caribiyanka konton waa shan boqolkiiba iyo oceana saddex boqolkiiba isku ricisaan warbixintii ugu dambeysay soo saareen hay-adda socdaalka adduunka qaramada midoobay marka la barbardhigo ama loo barbardhigo qoraalada dabcan tirada markaasi dadka ku nool gobol kasta saamiga muhaajiriinta caalamka oo labada kun iyo labaatanka waxay ahaayeen kuwa ugu sareeya oceana waqooyiga america yurub halkaasi oo muhaajiriinta caalamka ay markaasi martigeliyeen sida sida ay u kala horeeyaanna laba iyo labaatan boqolkiiba boqolkiiba lix iyo labaatan waa lix toban boqolkiiba laba iyo toban tirada guud marka loo barbardhigo saamiga muhaajiriinta caalamka oo ay ugu yartahay aasiya iyo qaaradda afrika hal libic sideed boqol hal libic sagaal boqol boqolkiiba sida ay ku kala horeeyaan latiin america yuruba karibiyaankana waa laba dhibic sideed boqolkiiba si kabsaba habaatee aasiya waxay la kulantay koritaankii ugu yaabka badnaa ee lagu bilaabo labada kun labaatanki ilaa labada kun iyo waa labada kun ilaa labada kun labaatankii ee toddobaatan iyo afar boqolkiiba ku dhibaat saddex iyo toddoba milyan oo qof marka loo eego si buuxda loo fiiriyo halka tirada ay kasoo galaysa wadamada kale yurub waxay la kulantay koritaanka labaad ee ugu weynaa muddada muddadaasi iyadoo ay kordhay soddon milyan muhaajiriin caalamka waxaana ku xigtay korarka siddeetan milyan muhaajiriin caalamka oo ku nool waqooyiga america iyo toban milyan oo afrika markaasi ku nool saamiga muhaajiriinta caalamiga ah waxay markaas si weyn wadanada ugu kala duwan yihiin arrimaha markaasi bulshada arrimaha markaasi dhexgalka iyo sidoo kale harka tilaabada xoogan looga qaadi karaa dadka muhaajiriinta dadka intiisa badan kuma tahriibaan xuduudaha tirooyinka aada u badan ayaa markaasi u hayaama wadamada kale qiyaasina lagu qiyaasay ilaa iyo todoba boqol afartan milyan oo muhaajiriin guud ahaan labada kun iyo sagaalkii taasi qaramada midoobay hay-adda socdaalka adduunka ee aada ugu taamweyneed sidoo kale ku sheegayso inay kaga yaraan doonto waqtigeedasi inkastoo ay sii badatay waqtiyadii u dambeysay ilaa labada kun labada kun iyo labaatankii inkastoo warbixino dhameystiran ay kasoo saareen labada kun iyo kow iyo labaatanka laakiin waqtiga sanadka markuu dhammaado ayaa macluumaad fara badan dabcan filaya inay soo saari doonto hay-adda qaramada midoobay hay-adda socdaalka adduunka waxay weli ku daba jirtaa sidii dadka qaar markaasi wadamada qaar ku xayiran wadamada qaar ku xiran in dib loogu soo celin lahaa taasoo ololaha ugu weyn ee qofka markaasi noloshiisa loo ilaalin kara dadka intiisa badan sida horaan aan sheegnay ma ka turjumaan oo sidoo kale ma iska ilaaliyaan waxyaalaha qofka dhibaatada kuu keeni karo intuu muhaajirka yahay ama intuu safrayo ama intuu markaasi badaha iyo dhulka saxaraha iyo xuduudaha aan munaasabka ahayn marayo ayuusan ogeen waxyaalaha uu la kulmi karo qofka inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah guud ahaan dalka adduunka markaas muhaajiriinta caalamka waa saddex dhibic lix boqolkiiba iyadoo taasi kaga turjumaysa laba boqol sideetan iyo kow milyan waxaa jira kala duwanaashuhu ballaaran oo heer wadan markaas uu ka gaaro wadamada markaas qaarkooda sida imaaraadka carabta in ka badan sideetan sideed dadku way muhaajiriin caalami ah khibaradu waxay markaas muujinaysaa tirada guud ee muhaajiriinta caalamka ee ku nool wadan kasta yuruba halka uu ka joogo iyo tirada rasmiga saxda ah laga hayo waxaa saamiga muhaajiriinta caalamka si weyn bay dunida markaas ula socota sidoo kalena uu isku badbedeleysaa dadka intiisa badan ee kuna tahriiba xuduudaha tirooyin aada u badan ayaa markaasi ka hoyaa wadamada kale kuna lagu sheegay inay qiyaasi sheegtay balse sida hay-adda ay sheegayso waxaa markaasi dad aada u tiro badan dhinteen ayagoo kuwaas doomo la qalmay kuwaasoo sidoo kale xaaladooda la ogaan karin qaar inay markaasi dhinteen qaar inay nool yihiin qaar inay markaasi la ogyahay badda inay laqday ama cidda ay badda raaceen taasi keentay in tiro aada u badan ay markaas diiwaanka aysan ugu jirin oona la ogaan karin dadka saxda ee muhaajiriinta waxaana diiwaangelinta ay muhiim u tahay dadka soo diiwaangelina sidoo kalena u baahan in garab lagu siiyo laguna qaado wadamada kale markaasi aada ku taamayeen una jecel yihiin xogta ayaa leh markaasi korarka turmimaada korarka guud ahaan ee tobankii sano ee lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay in ay tahay boqol labaatan iyo lix bilyan sanadkii labada kun waa dabcan sanadkii labada kun ilaa iyo waa sanadkii labada kun ilaa kun labada kun sagaal iyo tobankii saddex boqol waa saddex waa todoba boqol todoba iyo toban milyan ayaa markaasi ku bacday xoolo waxaana dabcan maaliyada waa sanad maaliyadeedkaasi nooc kale markaas u muujinaysa in si toos ah ugu wareejiyo qoysaska ama bulshooyinka dalka ay ka mid yihiin waa kuwa markaasi dib loogu soo celiyo waa dabcan ciidamada ilaalaha badaha kuwa markaasi saxaraha kuwa markaasi duurarka jooga inay gacanta kusoo dhigaan dadka muhaajiriinta kadibna loo geliyo faraha hay-adda socdaalka adduunka loona keeno wadamada markaasi ay kasoo jeedaan bangiga dhexe wuxuu markaasi ururiyaa xogta caalamiga ee caalamiga u degsan dadka qaxootida inkastoo ay jiraan kala duwanaanshuhu xogta tirada badan ama xoga tira badan kala duwanaanshuhu qeexida iyo weliba caqabadaha habraaca tirukoobka saxda ah iyo si kastaba ha aatee ma qabo qulqul aan markaas la diiwaangelin iyadoo loo marayo kanaalo rasmi ah ama rasmi ahaan sidaas darteedna buuxda baaxadda dhabta ah ee hawaduhu ama caalamiga hay-adaha caalamiga ay tilaabo oo qadaan sidii wax looga qaban lahaa dadka muhaajiriinta laguna yaran lahaa tirokoobka markaas kusii badanayo sida hay-adda qaramada midoob qeybta socdaalka adduunka ay ku sheegayso dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal aan mar kale ii ogolada inaan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah shirkadda safaricom dambeeye magaana cabdiqani calaf ma lahan maanta waa haysataa fursad dhegeystayaal oo shirkadda safaricom qeybta wadahadalka wada sheekeysi wada xajuudka arrimahaas aad kaga hadli kartaan dhegeystayaal howliba holo fara badan aad ku hadlin kartaa howlo badan sidoo kale waad ku hadli kartaa dhegeystayaal labaatanka shilin waa lixdan daqiiqe safaricom kugu dalgashay macaamiisheeda sidii qofku ku horumarin lahaa sidoo kale uu kaga hadli lahaa maanta ayaa fursad haystaa dhegeystayaal haska beeldaranin oo telefoonka soo qabsa kadibna qaraac star four four four hasha xidig afar afar afar gees kadibna ku hadal dadka adiga danaynayso dadka adiga jeceshay dadka markaas kugu qiimo weyn dadka adiga aad aad u tixgelinayso ayaa dhegeystay fursadan u siin kartaa oo kula hadli kartaa asxaabtaada maanta dhegeysta soo qabsa telefoonkaada kuna hadal dadkaadii iyo weliba adiga waxaad markaas xiisayso oo danaynayso dhegeystayaal lamid noqo bulshooyinka kale qowmiyadaha kale dhegeysta soomaalida waa bulsho afka waxa iskugu gudbso marka loo barbaro qoraalada waxaa markaas jecelna kaga helnaa sheekada iyo sheekooyinka maanta sheekada ha kuu bedelo dhanka dhegeystayaal labaatanka shilin ee lixdanka daqiiqa ama sidoo kale aad ku hadli karto hal saac dhegeysta walaa isku mid waxaan kuu sheegay safaricom dhegeyste fursada ha kuu noqoto dhegeystayaal oo si aa uga faa-iisto dhegeyste oo waxaana kaga hadli kartaa oona kaga faideysan kartaa munaasabadaha muhiimka ku ah dhegeystayaal shirkada safaricom howlahaada sidoo kalena aad ku meelmarin karto kuna habeen karto kuna sixi karto kuna hagaajin karto kuna qurxin karto waana qeybta safaricom ee labaatanka shilin ee twenty bob dhegeystayaal lixdan daqiiqa ama hal saac ayaad ku hadli kartaa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal aadaad nawasantiin sida quruxda badan barnaamijka oola socoteen oona dhegeysanayseen oona qayb qaadateen oona uga mahad celinaya dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saaray anugaa yuusuf waxaa halkaas si qaas ah si gooni ah uga mahad celinaya asxaabta markaasi kala duwan barnaamij ka qayb qaata sida cabdulla cabdulla raamo sida daa'uud lagdheera sayid cabdullaahi wajeer iyo sidoo kale cali yare hagardheera cali cayn oo dhankaas sareeda naga soo wacay axmed cali raamo axmed maxamed hagardheera iyo sidoo kale dhegeysihii isagana dhegeysta naga soo wacay ifo xuseen ayaa ah sidoo kale captain amiin oo qadka isaga telefoonka ka gooya cabdi xasan etoobiya sundus cabdiraxmaan dharaab iyo dhegeysihii ugu dambeeyey ee ayaan ee qadka markaas telefoonka ay kaga fageystay fursadda dhegeystayaasha meel walba joogaan saasay nabadgelyo saasay naga tegayaa dhegeystayaal salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hanaga dheeraaneen hanaga fogaanina goorrow barnaamijkii madashii xamdi gurey aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaana sii xigi doonaa barnaamijkii bultuum saasay hanaanka inoogu taxnaan doonaan ilaa caaw saqda dhexe laga gaara barnaamijka caweyska ee yuusuf gaas dhegeystayaal inta ka hore anigana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sidaa quruxda badan ay dhegeysanayseen dhegta ugu raaricinayseen sidoo kalena aan iskaga kala faaidnay oo sidoo kalena dadka markaas dhegeysana tan iyo barnaamijka markuu hawada soo gala kuwa qadka telefoonada ka gooya kuwa markaas iminka soo beegsanaya kuwa aan ka qabtay oo markaas aan isla wadaagnay aragtida fikirkooda dhammaan welwalba aragtidiin fikirkiina tixgelina waana salaamaya qof waliba meel walba joogo waxaana leeyahay sidaasi nabadgelya salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu bye bye waa inoo berito hadduu eebaharaale ka noqdo iyo weliba xaalada dalka